إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم موضوع maanta aan wax ka rabinaa ka iraahdo waa mawduuc runtii gudaweyn dhinac marka laga eegana islaamnimadii alla kacabsiga oo dhani kay isugu yimaadaan ee soo wada kulminaya ururinaya waa mawduucaan ugu magac darnay weyneynta xuduudda ilaahay ama in la weyneeyo ilaahay xuduudda wixii uu waajibiyey iyo wixii uu xaaraantinimeeyey haddaba arrintaasi qaabo badan baa looga hadlaa mar waxaa looga hadlaa alistiqaama in la toosnaado marna waxaa looga hadlaa maxabat araxmaan ilaahay in la jeclaado oo jacaylkaas saamayntiisiibaa waxay noqotaa inaad wixii uu ku amray iyo wixii uu kaa reebay agtaada qiimeyn iyo darajo ay ka lahaadaan si kastaba ha noqotee waxaan leenahay marka la leehay waa xuduudda ilaahay inaad weynaysaay waa arrin laba qaybood ka kooban adiga shaqo naf ahaan qalbigaada iyo dareenkaaga inay wax weyn oo culus kula noqoto uhoggaansanka amarka rabbi ku amray iyo ilaalintiisa ayna kula weynaato in aada gudubto xad iyo xuduud uu rabbi dhigay oo waxuu kaa xaaraantinimeeyey kaaga kaa kaaga reebay inaad gudubtaay arrin weyn inay kula noqoto arrintaa waxaa looga jeedaa si kale haddii aanu idhaahdo aadamuhu dabeecad iyo dhaqan ahaan waxay yaqaanaan waxyaaba ama dhaqan ahaan ama dhaxal ahaan ama mabaadi uu rumaysan yahay ahaan yaa isaga shaksi ahaan waxa ay ka joogaan meel aada u weyn ilaa uu gaaray heer aanu naftiisu aqbali karin ama hadday aqbashana ay aada u dhibsanayso waxaa wax ka duwan inay ama maqasho ama ay samayso tusaale ahaan innaga soomaalidii soomaalidu waa bulsho qabiila qof waliba qabiilka uu ka dhashay meel weyn buu ka joogaa inuu meel weyn ka joogo waxaa ku calaamaha ku garanaysa waxaa kamid a qabiilkii uu ka dhashay haddii wax laga sheego ma fadhii karo haddii qabiilkiisii la liido haddii hadal godan lagu tuuro haddii xataa xifaari iyo kaftan loo yidhaahdo meel baa gubanaysa oo danqanaysa waayo waxaa la weyn qabiilkiisa agtiisa darajo weyn ka leh in wax wax jaa-ifeynaya wax u dhimaya la yidhaahdo way dhibi xataa hadduu yahay qabiilkiisa ay gaarsiisay soomaalidu inay yidhaahdaan mu'minka reer hebel munaafiqin adeerka ay dhama oo haddii kii reer hebel ahaa ee tuugga ahaa kii gaalka ahaa ee isagoo mikrofona intuu istaagaan ee gaal baan ahan yidhaahdo laga sheekeeyo la war nacadka eega waxaad arkaysaa qofkii qabiilku meesha weyn ka joogay isagoo sirkiisu dhaqaaqayo oo dhibsanaya in la sheeg sheego wogiya tuug inuu yahay gaal laakiin sheeg sheeggiisaa dhibaya sababtoo ah ninkani waxa ay wadaagaan ee reernimada la yidhahda agtiisa darajo weyn ka jooga dhinac kale haddaad u eegto xiriirka dhaqan ee guur marka uu dhacayo soomaalidu marka ay reero ma kala guursanna yidhaahdaan ninkan agtiisa waxaa aada ugu weyn reer hebel iyo reer hebel baa isguursaday saa darteed markii la yidhaahdo gabadhaadii reer hebel baa guursaday ama wiilkaagii reer hebel buu ka guursaday waxaa laga yaabaa haweenka inaanu seexanin arrintaasi arrin aada u qaab daran bay la noqon sharca waxba qasma dhib ma laha labadan qofka isguursadayna waa labadii laga yaabaa diin iyo adduunba dad inay uqiibo badnaayeen laakiin waxaan la khilaafay maanta ama xaddan la tallaabay yo isaga agtiisa wax aada u weyn ka ah markaas waxaan uga jeedaa inaan idhaahdo qofka aadamihu dabeecad iyo dhaqan waxyaaba ay uleeyihiin oo waxaa jira iyaga agtooda wax aada u culus oo aada u weyn ka ah haddaba waxaa loogu yeerayaa waxay tahay inuu qofku markii ilaahay xuduudiisa haweenayata islaamka laleeyahay inay awaamirta ilaahay iyo waxa ilaahay kaa doonayaay uu kula noqdo wax aada u weyn oo ka tegitaankiisu arrin dhib badan ay tahay naftaada ay diidayso inay heerka gaarto inay naftaadu gaarto wixii rabbi kaa xaaraantinimeeyey inuu waxaad u qaabdaran yahay keliya inuu dembi wen yahay maaha inaad samayso wax rabbi kaa xaaraantinimeeyey waxaad u qaabdaran wey marka arrintaa naftaadu inta ay nacdo ay ka bido iyadoo ama rabbi u hogaansamaysa haddana ay nacdo wax rabbi ka xaaraantinimay inay ku tallaabsato waa in dareenkaaga iyo cadha iyo dhaqan ahaan noloshaada ay kamid noqoto inay xuduudda islaamka iyo tarabbiga agtaada wax weyn ka tahay taasaa waxaa la yidhahdaa xurumaadka ilaahay in la weyneeyo arrintaasi waxay aasaas u tahay qofka qalbigiisu inta uu rabbigii jecel yahay ama toosan yahay ama ku xihan yahay waxa jacaylka la yidhaahdaay waa wax nolosha aadamaha ka mida qofka aadamahana waxaa lagu yaqaanaa haddii uu wax jeclaado waxaasuu u diloobaa ciddaa uu jecel yahay waxa ay jeceshahayna waa jeclaadaa waxay nacdana waa nacad waa nolosha iyo dabeecadda aadamaha qayb ka mida wey noloshiisa dhanina waxay ku salaysan tahay waxbuu jecel yahay waxa kale dunida noloshiisaoo dhan wax kastaba ha noqdee waxa uu jecel yahay unbuu u adeegsanaya jacaylku qofka saamaynta uu ku leeyahay marka laydi yihaah la yihaahdo ilaahay ay rasuulkiisu waa inay noqdaan axabba ilayhi mima siwaahuma wax kasta iyaga inu ka jeclaado waxaa looga jeedaa waa inay dhaqankaaga saamayn ku yeelato darajada iyo boodka ay rabbiga iyo rasuulkiisa iyo waxa ka yimid sharciga xaggooda ka yimid uu kaa joogaayey uu ka wan yahay wax kastoo dhan waxaad ogtihin qofka aadamiga hadduu wax jeclaado addoon buu noqdaa saas darteed ba ilaahay oo si rasmiga loo jeclaaday waxay noqotay cubuudiyada ilaahay addoon loo noqdo darajooyinka ugu waaweyn waxaad arkaysaan nin baa gabar jeclaanaya wax allaale waxay tidhahdaba uu yeelaya hoteelka arabta waa in lagu dhigaa hotel sidaasa waayahay waa in bangiga intaasoo deyna laga soo qaataa waayahay waa inaad aabbaha iyo hooyadaa goysaa waayahay waa inaad meel heblo degnaa waayahay gabadhana qalbigiisa qabsata oo qalbigiisa gabadhan raacay saa darteed wax kastaba raalli gelinaya xaaraan iyo xalaal ha noqoteen u yeeri doonaya sidoo kale gabadhu nin bay jeclaanaysaa aabbihii hooyadii soo koriyey walaabihii intaa kusoo dhimanayey dadkii dhulka inay dhacda aan ogolaynba habeen madow ay ka dhuumanaysaa kada kada wax kasta haddii la yidhahda ma ogolo aabbeedii hooyadii bay goynaysaa maxay u goysay qalbigeedii iyo qalbigeedaa ninkaa raacay way jeclaatay saas darteed waxaad arkaysaa nin waddan uusan aqoon la dejiyey keliya gabadha wadankaasay ka timid oo wuu jecel yahay gabadha jeclaaday iyo gabadh wadankood inta laga soo raray wadan kale la geeyeyoo ayna afkiisa xabad ka garanayn raallina ku ah labaduba maxaa yeelay qofkanuu nolosha la qaybsaday oo halkan ka yimid buu jecel yahay isaga jacaylkiisuuna waxalba ka hormarinaya taasuu ahaa ninkii gabayaaga markuu tilmaamayay tacsub ilaaha wa anta tudhiru xubahu ilahay baan jeclahay baan leedahay wuxuu ku yirina waa diidanta arrintaa waa ku yii qiyaas hadii lagu eega aadamuhu waxay jeclaadaan laga qiyaasay arrin ariiba wey ma arrin dhacda maaha in kaana xubuka saadiqan la atactu hadduu jacaylku kaa run yahay wuxuu rabaad yeeli lahay maxaa yeelay ina almuxiba liman yuxibu mutiicu qofku qofkuu jecel yahay wuxuu rabuu yeelaa waxaad ogtihiin qofka aadan jeclaynin fadhi inuu idin kulmiyaay ciriiri buu qalbigaadu dareemaya saas darteed haddii gola aad fadhido nimaad jeceshahay hadduu hadlayo waxaad tidhahdaa maanta dhan hadalkii microfonka sigayaa u daayay laakiin nimaadan waxoogay rabin hadduu hadlo laabtaada dhan baa intay ciriiri noqotaa waxoogay waad kuurkuurta waxayd ma fadhii karti sababtoo ah ninkan hadlaya aadan jeclayn hadalkiisana ma rabtid marka hadduu shan daqiiqo hadlo saacad bay kugu noqon ninkaad jeclayna saacad hadduu hadlaya shan daqiiqa kaalama badna kuma xirna arrintu nuxurka waxay sheegayeen xikmadiisu iyo caqligiisu yahay cilmisu yahay waxay ku xidhan tahay qofkan inaad necab tahay inaad jeceshahay ومن هذا الباب waxaa kamid a markii la yidhaahdo xubuka shay'a yucmiyo yusin wax haddaad jeclaato indhihi dhagaba waa ku tiraa sidii waxa indhihi dhagala yaad waxaad jeceshahay u raacdaa markii dhinaca kale laga ciddaad necabtaana waa ka yidhahdaan وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية نكاد تعشها هذا ما طلعنا الله وانت توقلت شيء وكمون موقت رجالي أنا أعرف كذا عيب كل ما علماء قبطاء لهلية ولا في خديني هذا تعشها هذا الكلام يقول علماء قبطاء لهلية كتاب أنا أرك أنا بدو كأقريه ولا غيا باي لا سواء كان ما تعذر داب بالأسرة لكن نكاد أكون عشان تهاي ما أنت نوع حلقة على وصع إنه حكمة كلها الله هل كلمة هل كلمة calaamad su-aal saaratay ama calaamad cad saaratay taan baan maanta o dhan madaxaa ku weriy waxa kale fahim mayso markaasa meesha marka laga soo kaco waxaad maqlaada lawar ninki wuxuu ku hadlay maqlaysa labadii saac oo hadlaya hal kelimad baad haysaa maxaa keenay ninkan aada rabin marka da waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay marka lagu leeyahay inaad jeclaata asaas u ah haddii rabbi aada jeceshahay jacaylkuna kaan dhab yahay waxa uu ku yihaahdaa wax weyn buu kula noqon haddii aa rabbi jacaylkaagu haddi intuu hoosu dhaco iyo amarkiisi iyo nahyigiisu agtaada ka fududaada saas darteed ba waxaynu leenahay ilaahay inaad weynaysay amarkiisa iyo xuduudiisa waxay ku salaysan tahay in rabbi agtaada uu meel weyn kaa joogo taasina waxaa asaas u ah qalbigaada inuu ku jiro kalgacayl ilaahay aada u qabto iyo qadarin iyo qiimeyn rabbiga aada qadarinayso o qiimeynayso taas ay ku xiran tahay qiimeynta amarkiisa iyo nahyigiisa aada qiimeynayso hadduu qof wax kuu dirsado qofkuna agtaada aanu waxba ka ahayn hadalkiisa waxba kama soo qaadin laakiin qof aad qadarinayso ood xurmaynayso ood cizeed iyo sharaf u hayso hadduu wax kuu dirsadaayo orod baad ku taataabata markaaba waxaad u fiirsataa meel kalaad haadin muctabaraadka marka la joogo oo kaleeto wadaado marti ay yimaada adigoo banaanka taagan wadaadka hadduu yihah walaal biyo iyo keen orod baa jaranjarada kaga degi sababta wadaadka yimid ee martida kuwa eed qadarin u haysaa laakin nin asxaabtaada kale hadduu tira orniya biyaan u baahanay adoo baa soo qaatid baan leedahay waayo halka ay ku kala joogaan baa kala sarraysa qofku hadba hadalka uu ku yidhahda waxaan sana iyo daa waxay ku xiran tahay isaga ahaan halka uu adiga kaa jooga qadarin iyo meeqaan ahaan halka waxaad dareemi kartaa baan u malaynaynaa markaan fududaysanayna xuduudda ilaahay jacaylkii iyo qadarintaan rabbi u hayna ilaa xagtay hoos ugu dhacday iyo dareenkeenu si u hooseeyo iyo iimaankeenu su ilaa xad u daciifay iyo had iyo koraastaan iyo calaamadu tahay haddaba qof waloba waxaa miisaanka la saaraya ee xuduudda ilaahay weyneyntaadi weynaan la-aantaada waxay astaan u tahay hadda inta rabbi agtaada qiimeyn iyo qadarin uu ka mudan yahay taasi hadday tahay macnaha guud oo weyneynta ilaahay iyo saameynteeda iyo asaaskeeda waxaad ogaataan arrintaasi in laysaga baahan yahay ilaahay inaad qadarin iyo qiimeyn weyn qalbigaaga ugu hayso dhaqankaagana ka muuqato waa arrin mar ilaahay ummadda uu ku amray kitaabkiisa marna uu ku dhaleeceeyey dad aan qadarin oo weyneynin ilahi subxaana watacaala muslimiinta markuu amraya ku ammaanaya wuxuu yihi dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa lqulub ilaahay shacaa'irtiisa iyo calaamadaha diintiisa iyo xuduudda iyo astaamaha diintiisaoo la weyneeyaay waxay kamid tahay hadba cabsida qalbiga qofka ku jirta inta laag hadda intaa rabbi ka cabsanayso iyo shacaa'irta iyo diintiisa kula weynaanaysa shacaa'irta diinta waxaa weeye awaamirta caamka ee muuqata ee qofka lagu miisaami karo diinta ku dhaqankeeda qaybu ilahay qur-aankiisa ku sheego xajka safiya marwa min shacaa'ir illahi baa kamid kamid tahay baa layidhi waxaa waxyaaba badan baa kamida shacaa'irta ilahi inay salaadu agtaada darajo weyn ka joogto ka tegitaankeedana arrin aan dhici karin ay maskaxaada iyo laabtaada ku jirtahay waxay kamid tahay weyneynta macaarish xuduud ilahi soomka inaad saa darteed ba waxaa darajo weyn sharci uu siiyey ninka la yihi waqalbuhu mucallaqu bilmasaajid ninka qalbigiisu masaajidku xiraya ninkaasi waxa weye masaajidku looma doonto ganacsi sheekana looma doonto shaacadna looma doonto waxaa loo doontaa asal ahaan masaajidka salaad baa loo dhisay ninkan masaajidka qalbigiisa aanu ku bixin aanu ka bixin mar uu joogiyo markuu ka maqanyo ka fikirayo ay tahay macnaheedu waxaa weeye salaadii baa isaga agtiisa darajo weyn ka joogta salaadaa ku culus saa darteed baa waxaa arkaysa mararka qaarkood qofku isagoo horday intuu soo badiya salaadii miyaa la gaaray waxaa arkaysa qof xanuunsan intuu miyir gaaray saad indhaha usoo kala qaada salaadii ma la tukaday si rasuulku calayhi salaatu wasalaam he waaga xanuunku u geeriyoon doono markuu istaag yihahda waa miyir beera cabaar markuu ilaa soo toosa su-aasha horeysa wuxuu yidhaha salaadii ma la tukaday waxaad arkaysaa qofku waxa saa ugu haya walwalka ku hayaay oo waxa naftiisa ku weyn ee culayskiisa uu dareemayo saas darteed ba waxaan leedahay fa inahaa min taqwa alquluub qalbigaada cabsida ku jirta iyo qadarinta iyo weynaynta rabbi ee ku jirta ay ku xiran tahay hadba xuduudiisa intay agtaada qaybe iyo darajo weynayna ka leeda ilahay dad buu canaanay oo wuxuu yihi maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waqad khalaqakum atwaara maxay maxaa idinku dhacay buuli maxaa idiin diiday oo ilaahay aydan uga rajaynaynin ama uga cabsanaynin labada tafsiir mid la yidhahdaba waqaaran weynayn iyo qadarin aad qadarinaysaan qiimeyn aad qiimeynaysaan ilaahay iyo qadarin aad uhaysaan oo abaalka iyo nicamku idiin galay iyo idinkoo dhinacana ka cabsanayo oo cuquubadiisi iyo cadaabkiisa ka baqayaay maxaydaan rabbi intaad u qadarisaan amarkiisa u qaadanaynin sidaas ilah subxana quraan ka sheega fi qisati nuux ma lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waa ku xaafid muqayib lahaa aayadda tafsiirkeeda culimadu waxay yihahdeen ma lakum laa takhaafuuna lilahi tacaala cadamatan maxaa idinku dhacay oo idaan rabbigin uga cabsanaynin weyneyn aada weyneynaysaan iyo qiimeyn aada qiimeynaysaan ilahay ma subxana watacala mar kale muslimiinta wuxuu ku amray wuxuu yihi nabi maxamedow inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiiran adigoo dadka ku marakici doona maalintii qiyaamadan kusoo bixi oo nabi walba marka la keena qiyaamada ambiyadiisa ummadiisuu ku marakacaya markhaatibuu ku yahay inuu soo gaarsiiye risaalada ilaahay walidaalika nabig ala sal slam yowma xajati lwadaac waa kii lahaa waa liikiin weydiin doonaaye maxaad dhihi doontaan markaase waxay yidhahdeen waxaan marag ka nahay inaad la gaarsiisay allahuma fashhad waa ku laha wa mubashiran adoo u bishaareynaya janno iyo liibaan adduuniya aakhira cidda ku raacda wa nadiiran uga digaya khasaare adduuniya aakhira cidda ku khilaafta maxaa laydinka rabaa marka litu'minuu billahi wa rasuulih wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu bukratan wa asiya waxaa kamid a erayada ilaahay xumaatoo dhan inaad ka nasahdaan subax iyo galab ilaahay subxaana watacaala inaad weyneysaan wa tuwaqiruuhu ilahay inaad qadarin iyo weyneyn uhaysaan ayaa arrintan idinka rabaa saasaa kamid a waxyaabaha rususha ilaahay u soo diray subxaana nabi maxamed waxaa loo soo diray kamid a dadka in la baro inay rabbigood weyneeyaan oo rabbigood ay qadariyaan marka ilaahay ku canaantay aadamaha qayb kamida oon ilaahi subxaana watacaala qadarintiisii iyo weyneyntiisii iyo booskii uu mudnaa iyo darajadii uu lahaa agtooda aan naftooda iyo qalbigooda ku jirin oo wuxuu yihi wamaa qadaru llaha xaqa qadri ilaahay maanay weyneynin xaqii weyneynta uu ka mudnaa rabbi maayna weyneynin dadka waalarda jamiican qabdathu ywma alqiyaama isagoo arladana dhammaanteed gacantii ku haya maalinta qiyaamada samooyinkana gacantiisa midi ku duubaya ilahay weyneyntii xaqa u ka mudnaa mayna weyneyn rabbiga sidaasa marka ay beeriyeen kutubtiisiina ay taxriifiyeen ay bedeleen diintiisiina ay raaci waayeen rasuulkiisiina ka hor yimaadeen hadda haddaba waxaa ka muuqata halkaasi waxyaabaha qofka dembiga ku ah waxaa kamid a inaanu qofku ilaahay sidii uu ka mudnaa iyo xaqi uu lahaa qadarinta iyo qiimeynta iyo weyneynta inuu rabbi subxaana watacaala aanu yeelin saas darteed bu wuxuu yihi xaafid muqayim raxmat ullahi tacaala dadku haddii ay rabbi weyneyn lahayeen weyneynta dhabta ah isaga keligii bay caabudi lahayen intay adeecaan bay amarkiisa qaadan lahaayeen nicamkiisana waa ugu shukriyi lahayen nicamka ugu nicmeeyeen waa ugu shukriyi lahaayeen ilahay in la adeecaayo macaasida isku amreyna kaa reebeyna laga fogaadaayo rabbina laga sarrigta maadaama isaga had iyo gooruu ku arkaay waxay noqotaa buu yihi hadba qalbiga qofka inta weyneynta ku jirta bixasabi waqaarihi fi lqalb hadba inta qalbiga uu rabbi uu weyneynaya qiimo iyo darajo rabbi aftaga ka leeyahay iyay ku xiran tahay intaad adeeceed keliya yeeshaad ku shugrida nicamkiisa saas darteed ba wuxuu yihi waxaa laga wariyay salafka qaar kamidi inay inay yidhaahdeen liyacdum waqaaru llahi fii qalbi axadikum qofkiin qalbigiisa rabbi qadarintiisa iyo weyneyntiisa ha ku weynaato an yadkurahu cindamaa yustaxaa min dikri inuu ku sheego rabbi agtigiisa waxyaaba laga xishoonayo waxyaaba aan habboonayn wa min hada albaabi tacdiimka ilahay baa waxaa kamid a waxyaaba xaqiiqo u jira inaan la ogolayn sharcan inaad u isticmaasho ilahay waxaan leenahay rabbigan waa rabbi sabu samaai walard wamaa baynahuma haddana rab samaai waad dhihi kartaa rab insaani waad dhihi kartaa rab xayawaanaati waad dhihi kartaa laakin waxyaabaha aadamuhu ay liidaan isagoo rabbigooda rab kilaabi ma dhihi karti lama ogolo waxaa lagu leeyahay aflagaado wey inaad tidhaahdo warabbi ilkilaali warabbi lkhanaasiiri lama ogol sababtoo kilaabta iyo khanaasiirta iyo doofaarada iyo eyda aad magaciisa la xiriirisay waxyaaba laga xishoodo dadku liidaan wey qof aad qadarinaysana saasoo kale laguma yihahdo aadama waxaad u malaynaysaa rabbigii subxaana watacaala walahul mathalu laclaa layidhi marka dad ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mid a ereyga markuu rabbi afkaaga soo marayo inaad ku baraarugsanaato goobtaad u adeegsanayso inaad ogaato walidaalika nabiyullahi ayub calayhi salaam waxaa ka sugan markii sideed iyo toban sana uu xanuunsanaa cudurkii lagu imtixaanay hadalladuu yidhi waxaa kamid ah markuu nin yidhi ayuub wuxuu dambaa dambaabay dembi aan addoommada ilahi wax dambaabay jirin nin kala yidhi maxaa dhacay sideed iyo toban sano ilahay uma naxariisanayso uma aragtid hadalkiiba ayuub gaaray wuxuu yidhi waxaa sheegaysaan garan maya laakiin anigu waxaan garanaya aan ahaan jiray haddaan soo maro laba nin oo murmaya oo miduu rabbigii uu ku dhaarto intaan gurigeyga ku noqdaan kafaarat lyamiin kafaaradii dhaartaan bixin jiray anigoo ka baqayo ilaahay in loogu dhaarto si xaqdarra ama ilahay xaqdarro loogu dhaartaa yaan labadaa nin warba mahayo inuu ku dhaartay lakin amay dhacda ilahay xaqdarro loogu dhaarta intaan laabto yaa ninkii hadduu qalad u dhaartay kafaarat lyamiin sadaqaan bixin jiray idinna waxaa leeyihin dembi wuxuu galay cidda maarti aan jirin haddaba ilaahay qalbigaaga markuu ku wan yahay magaciisa marka la sheego wuu ku soo jiidanaya lidalika ibn cabaas radi allahu canhu markuu ka sheekeynaya axaadiista warintooda waa kii uu lahaa waxaan garanaynaa wakti haddii rasuulka magaciisa la sheego dhagaha iyaga iyo indhaha iyaga iyo qalbigaaga u soo wada jeesan jirto u degdegi jiray inaan waxa la sheegaya hab hab siinoo qabano laakiin hadda cid aan naqaanama cid kale wax kama dhegeysan falamaa rakibtum sacba wadaluul dariiq adag iyo mid fiicsanba markaad u martaan wax weynaad ka sheegtaan nabiga waxaan ku kalsoonaan weyna dadka wax noo soo sheegayo cidaan naqaanun ma wax ka dhegaysana cidaan naaqooni wax been ay noo sheegtaan ka baqna laakiin waagii dadku lagu wada kalsoonaayo saxaabada iyo dadka ay wax noo sheegi jireen inta magaciisa aan ka maqlaynay naga ahayd saadaan u maqalaba waa usoo degdegi jiray walidaalika rabbi subxana watacala muxuu ina amray markii qur-aanka sala amro la akriyay la sheekeeyo ma ah waidaa quri'a alqur'aan fastamicuu lah dhegeysta dhegeysta keliya ma aha wa ansitu yaan lagu dhex sheekayn inaad aamuso dhegeysa aad u dheg raaricinayso dhegeysata wey sababtoo ah kalaamu lbaari acdamu mucadamin cila weeye ciddii ugu weyne hadalkiisi baa socda adamuna waxay yaqaana ninka madaxweyneheed ama wasiirka darajada weyna sooda kale ama suldaanka reerkii hadduu hadlayo aamusaa la yihahdaa ninkii hadhadlaayo waxaa la yihahdaa ma qadarinayo madaxweynaha ama wasiirka ama suldaanka ma qadarin ninka kudhex sheekeey fama baruka kalaamu lbaari oo la aqrinaya markaan kudhex sheekeynayn rabbi inaynaan weyneynin astaamaha aad ku gaarkarta kamid tahay haddaba waxaynu leenahay ilaahay in la weyneeyaay wax kitaabka ilahay naga amrayo waxyaabaha ceebtiiyo dhaleecooyinka kamidana waxa waxaa weeye inaadan rabbigaa weynin laakiin kolku markaa kadib waxay u baahanayaan sideebaan awaamirta ilahay u weyneeyaa awaamirta ilaahay sideen u weyneeyaa maxaarimta ilaahayna sideen u weyneeyaa maxayse tahay waxyaabaha qofka ka hor taagan inuu xuduudda ilaahay weyneeyo waxaan soo qaadanayaa saddex arrimood oo midna ilaahay amarka waajibaadka sida loo weyneeyaa midna waxyaabaha muxaramaadka xuduudda sida loo weyneeyaa midna labadaba ay ka dhexayso hadba waktigu intii iga saamax waxaan leenahay haddaan tusaaleyo ka soo qaadano calaamadaha aad ku garan karto ama qaabka aad six raaci karto markaad rabto awaamirta waajibaadka rabbiga inaad weyneyso waa dhowr arrimood in lagaa helo arrinka koowaad waajibaadka ilahay awqaad buu u sameeyey awqaaddeed inaad ilaaliso salaada ilahi wuxuu yihi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan waa waajib wakti leh inaad la socoto waktiga salaada laakiin haddii maanta salaadii subaxaad iska seexata adaguna wey saacaday soo gasho imin saac bay soo gashaa war may waana ku suuragal waad iska joogtaa maanta duurku gooruu soo gala ma taqaanid casarku gooruu soo gala ma taqaanid meel baa degan tahay qibladii dhinacay kaa jirta ma taqaanid mar walba salaada marka la gaa xogay markaa santaa salaadii ma la gaaray tiraahda inay soo gashay waktigeeda lama socoto isma taxalluji shaqo hadday noqoto saacadaheeda la socon waxbarasho hadday noqoto saacadaha la socon haddii lagu yihahdo qof baylan kusoo salaami waa ku iman saacadaha la socon yaaladaa soo degi waa la duuri safar haddii la yihahdo saacadaha la socon laakiin salaada marka la yihahdo lama socotin saacadaheeda qofku kow waa inuu yaqaanaa waktiga salaada walidaalika rabbi jibriil usoo diray nabi maxamed xasan uu baro waktigu xaggee ka bilowda hagee ku dhamaada waa inaad barataa waxaad arkaysaa qof muslima oo toddobaatan jir ku gaaray muslim salaada intaa waa tukadaa laakiin awqaatu salaad ma yaqaan salaadaba markay dadku tukadaan mu tukadaay soo galee goormu waktigeedu bilowdaa goormu dhamaada maba yaqaan maba dareensana in wax ka maqan yahay in xil u yaalla tahay oo salaada waktigeedu inuu ogaado ay tahay maba dareensanaba zakada maalkaa ka mida wakti bay leedahay zakadu markay xilligeedii gaarto qofka sanad sanadba xilli bay ku waajibtaa maba ogaba sanadkan laba bilood baa lasoo dhaaf xilligii zakada waajibi jirtay dareenkeedaba ma qabo culeys weyn kuma hayso soomkii goor uu soo gala ka waqabo maanta isagoo socdo maad maql waa la soomaya oo maxaa la soomaya waajibaadkii sunankii maba haynaba waajibaadkiibaa waxay gaareen inaan xuduudda waktigooda la ilaalin ilahi subxaana watacaala xuduud buu u yaalay xajka wakti buu yaalay soonka wakti buu yaalay zakada wakti buu yaalay salaada wakti buu yaalay waajibaadka dhan awqaad iyo waktiyu u yaalay ama ha ku xirnaato wakti adiga kuu bilaabatay sida zakada ama wakti xagga rabbi laga gooyo sida awqaad kaanta inteeda kale saddexda kale ha noqoto ama awqaad duruufta isbedelkeeda oo nafaqaadka iyo dilasha raarka iyo la xiriirta ha noqoto awqaad ilahi xuduud buu yahay waajibaad buuna ku saaray haddii aanan waajibkii laba soconay waktigiisa iyo waktiga lagaa rabo haddii saad u samayn lahayd lama socon karti macnaheedu waktigiisa waxaadan la soconin wax weyn buunan agtaada ka ahayn haddii lagu yihahdo waajibkii rabbi baa imanayodan waktigiisa la soconin laakin lagu yihahdo qof qaraabaa kusoo salaamaya waktigu imanaya daqiiqa daqiiqada aada la socotaay manaa qofkani meel weyn bu kala yaallaa qalbigaaga waa dhaqaaqaya tan laakin qalbigaaga waa dhaqaaqi waayo ma haysid wey tacliimka ilahi awaamirkiisa marka waxaynu leenahay marka koobaadi waa awqaada waajibaadka iyo xuduudda rabbi uu u sameeyey inaad la socoto wey waad safartay tii awqaada inaad qaadato wey salaad baad waad safartay tii jiheeyaha inaad qaadato ood barato sida loo isticmaalo wey salaada xilligay soo gashay inaad ogaato wey xilligii zakada maalkaagi la gaaray inaad la socoto ay kuu qoran tahay wey soonka waa inaad la socoto inuu xilliga uu soo dhow yahay xilliga uu dhamaanayo edan maantaod aad ordaya war xal maanta ma la samay adoor aanan soo dhicin haddii aad aragto dadka muslimiinta dadka wanaafisa joogaay maalinta ramadaanku kowda yahay yaa intaasoo qof baa kuy maanta ma soom baabu kule ee dishada maxaa wareysan weyde soom soo dh walahi bishii shacbaan inay dhamaatayba ma ogeyn bu kule waa arkana sida tirasha islaamka kamid a waxa weeye soomkaba xaqaydu iska yar fudud buu haystaayo dadkii waxaa ka dhaadhacday xuquuqda ilaahay oo dhan waa mabniyatan cala alcafi walmusaamaxa bay dheheen waa musaamaxa ku dhisan tahay oo haddaad xoogay xataa iska dayacdo ilaah ilaah u dambi dhaaf baa kaaga filano waxba yasiisa alkeyntaadu saas qaab gadisan baa loo fahmay marka waxaynu leenahay marka koobaadi waa faraa'idka iyo waajibaadka waktigood inaad ilaaliso nabigeena calayhi salaatu salaam waxaa ka sugay markii la yihi saxaaba maxaa cibaada ugu fadli badan camal la sameeyey asalaatu liwaqtiha salaad xilligeedi lagu tukado waa salaada waktigeeda inaad eesahay wax kasta inuu ka horeeyo oo salaadu ay ka muhiimsan tahay waxaan ereygaa u leehay salaadu ay ka muhiimsan tahay wax kasta oo salaadu ay ka muhiimsan tahay waa inay salaada waktigeedu ka horeeyahay waxay ku xidhan tahay hadba qofka qof bay salaadaba waxa uga muhiimsan wuxuu baranaya ama shaqadu aadayo qofkaasi qalbigiisa weyneyntii ilaahay wax badan baa baaba-ay haddaanay eber baahayn waxaynu leenahay arrinta labaad ee astaanta waajibaadka waa lagu weyneeyahay waa inaad axkaamteedii taqaano salaada waktigeedii waan ilaaliyey laakin see loo tukada soonka waktigiisi waan ilaaliyey laakin see loo sooma maxaa soonka jebiyey salaada maxaa jebiyey salaada shuruudeedii maxay tahay weysadeedii see loo weysaystaa ma taqaani oo dadka muslimiinta meelaha lagu weysaysanayo tag lixdan sano soo weysaysanayey weligeen intuu fadhiista war see loo weysaysta ay bara ma dhihin saas markuu weysaysanaya waxaa dhihi kan ishow weligiiba weyse kamaa tagin sababta weysada baraqbaraq iyo hidiya dhaqan buu weysaystaa maahane xuduud ilaahay oo rabbi uu kaga cabsanayo oo rabbi uu ku xisaabinayo ogyahay ma moodi saa darteed waxaynu leenahay waajibaadka ilaahay ku amray waa inaad arkaanteedii tirasheedii maxay tahay shuruudeedii maxay tahay waajibaadkeedii muxuu yahay sidee baa loo sameeya maxaa buuriya cibaadaadkan iyo waajibaadkan rabbi inaad la socoto wey haddii aad maanta iska gaaqaysantahi oodan aqoonin wax soonka jebiye salaadana aad iska sii jeesato wax jebiye aadan aqoonin waysada aad weysaysatana waxay kaaga burtay say ku asaxda aadan garanaynin maadan weyneyn xuduud ilaahi qof xuduud ilaahi meel weyn ay ka joogta matihi oo ilaa hadday wax weyn agtaada ka tahay dhawrka shilin ee jeebka kugu jiray agtaada qiimaha ka lihi markay hal santi ka baxda waa la socotaa haddii toban aad bixisana waad og tahay meel bay ku qoran tahay markii waxoogay toban yuuro aad garan weyda meel ay ku baxday salaada aad tukanayso o dhan qalbigaaga tobanka yuruu raadinaya warrik raadinaya sababtoo ah yuradaa agtaada darajo weyn kale laakiin lixdan sano salaad tuko weligaana ha baranin waxa salaada kaa jabiye macnaheedu salaadan qiimaha agtaada ay ka leedahay maxay tahay qiimaha salaadani agtaada ay ka leedahay maxay tahay haddii kontonkii sanaad xagga qiblada usii jebi aadan aqooni waysada wax jebiye salaada wax jebiye soomka waxa kaa jebiye cibaadada waxayna kaaga asixin ma taqaanin waxaa kaaga daran in wax kaa maqan yahayba ma dareensanin qalbigaaga laatana waxaad mid waxa rabaa boqol boqol boqol boqol bay ku maraysaa adiga taas macnaheedu waxaa weeye salaada qiimaheedii yaan qalbigaaga ku jirin sidau ahaa ugu jirin waxbaa kaga jira ood ku tukanaysaa laakiin halkii la rabay ma joogtid nabiganana alay sla waxaa ka sugan xadidkii camaar ibn yaasir inay jiraan dad tukan doona oo qof waliba salaada uu tukanayo ajirka uu ka helayo waa inta qalbigiisu khushuucsan yahay qalbigiisa weyneynta ilaahay ay ku jirto arkaanteedi iyo waajibaadkeedi iyo xuduuddeedii intaad ilaalinayso unba ajirka salaada dhiyo wuxuu yidhi nabig alayh salaam uu yihi qofku uu tukadaa waman cabda la yusalli salaa qofku addoonku salaadbu tukanaya wamaa kutiba lahu loomana qorin ilaa cushruha toban meelood meel baa loo qoray sagaalkii kale eber wey ilaa tumunuha ilaa tusuucha qaarna sagaal meelood meel baa loo qoray sideed meelood meel baa mid loo qoray mid toddoba meelood meel baa loo qoray mid lix meelood meel baa loo qoray mid ilaa uu soo gaarsiiyo ilaa nisfuha mid laba meelood meel baa loo qoray waruba musallin laysa lahu min salaatihi ila sacad badanaa budikuruux tukanayo sii jeeda salaadiisa dhib mooyeen waxaa jiruulayaala jirin qofkaasi khushuuc baanu ilaalin qofkaasi arkaan baanu ilaalin qofkaasi waajibaad si la rabay uusanu ilaalinin intii faradka ku dhacayay hadduu la yimid la yimid ama uu sii jeedsada waajib xataa kama dhicin annaga tukan dhihi mayna waa sii jeedsada waa forforsaday laakiin rabbi agtiisa wax ajira u yaalla mala maxaa yeelay salaadaniba wuu iska sii jeedaa maalin soomaalida waxay yidhaha markay arrintaas kala tilmaamayaan nin baa maalin salaad baa la sahwiyo saddex ragcadood baa la tukaday markii salaadii laga baxay leeyaho salaada waxbaa naaqis maxaa dhacay afar safar baan geli jira oo kasoo noqon jira oo saddex baan marayay marka saddex ragcadood inaan tukan halkaasa ka gartay ragcad walba safar buadaa waa soo noqdaa dabeecad buu geeyaa waa soo laabtaa dabeecad buu geeyaa waa soo laabtaa wuxuu yihi saddex safar markaan geeyey safarkii afraad ay geysaya dhawey dhimayaha salaada laga baxay aa qofkaasi muxuu tukadaa umaraysan bilahi calaykum halka waxaa ka ogaatay salaadaadaasi hadda intii agtaada qiimeyn iyo weyneyn ka leedahay oo markaas barbar dhigtay tobankii yuureed xisaabta meesha ka teed garan lahayd iyo salaadan oo rabbigaada hortaagantay yaa xaggee joogtaa rabbigaada hortaagantay arrintaa qadarintiiyo weyneynta ilahay ku xiranta ku garanaysaan haddii qof aad qadarinayso oo qiimeynayso aada soo hor istaagto od isagay hor taagan tahay isna ku soo qaabishan yahay oo ku arko oo ku eegayahay haddaan kolba xagga isaga foorarsado aan kolla xagga iska eego kolla kamana eego kolla meel kale isaga maqna hanan la soconin ba wuxuu idin hor joogo baanan la soconin taasi waxay kutusaysaa ilaa xag qofkani intaa haybad uu agtayda kaleya haddaba maadaama rabbiga ina axadakum wuxuu la munaajoonayaa ama hortiisa taagan yahay rabbigi rabbiga baad hortiisa taaganta salaada allahu akbartaa kugu dambeysay assalaamu calaykum taad ku baraarugtay qofkaa jamaacada la tukanaya allahu akbartii salaada la yiri waa ugu dambeysay assalaamu kugu dambeysay hadda arrintaa moodeysa inaan ka badbadinayo salaad maqrib baa inuu soo socotay insha allahu tacaala markii salaada la tukada waa jahriyo faatixada kadib suurada kor baa loo akriyi doonaa oo inta halka banaan ka istaagto hebelo waxaad tiraahdaa faatixada kadib maxaad u akriya dadka boqol kiiba sagaashan ma xasuusto hataa faatixada kadib suuradii la akriyo suuradii mikrofoonka lagu akriyo faatixada kadib boqol kiiba sagaashan dadka xasuusto ma arkaysaa waayo maba joogin ma wada maqnaayen meel waa la taagtaagnaa maahan waxaad arkaysaa masaajid saddex boqol oo qof tukanayso imaamka tuu sahwiyo wax subxaan allahi baa jirin imaamkii baa ragcadkiiba taxtixiya iska tegey imaamkii baa ragcad dheeraada ku daray ama ragcaddii saddexaad salaada duhur fariistay masaajidka dhan hadda waa isweydi war nim imisaan tukanin imisaan tukanin oo masaajidka dhowrka boqol tukanaya wax subxaan allah ilaha salaadii la socda tasawimo la waayo macnaheedu waxa waye saan qalbigu u joogin haddaba rabbigaa baad hor taagan tahay baa lagu yidhi haybadii baa luntaay rabbiga ka hidaysanaysay iyo qadarintii weyneyn tahay saas darteed bay salaadii khushuuclaan iyo qiimolaan u noqotay adduunyaduna salaada markaa ku jirta qalbiga waxay uga bixi weynay qiimo iyo qadarin weyn bay agtada ka leedahay waxaan leenahay arrinta saddexaadi arrintaas waxaa kaloo kamid oo tilmaamayaan leenahay xadiidka abi hurayra soonka markuu nabiga ka hadlay xadiiska bukhaari wariyey wuxuu yihi man lam yadaca qawla azuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofka aan kahadalka iyo ku dhaqanka dunuubta iyo xumaatada isaga tegin alla waxba ugama baahna cunto iyo cabitaanna iska daayo soonka waxaa loo jideeyey lacalakum tattaquun inaad ilahay ka cabsataan oo rabbigii cuntada iyo cabitaanka noloshaada lagama maarmaanka u ahaa aada dartii uga tagtay waxyaaba dunuuba noloshaada waxba aan ka ahayn dhib mooyaan dheefaan adduun iyo aakhira ku haynin isaga dartii inaad uga tegi weydaaye arrin laba arrimood an iska heli karin wey war aniga cuntadan kama samri karo cabitaankana kama samri karo laakiin subaxii ilaa makribkii rabbi dartii oo uga tegaya aan qadarinaya laakiin dadkaan xamanaya labada waa isku diraya maantoodan fuxshiiyo kelid iyo been baan ku hadlaya markaan suxuuranaya xaaraan baan ku suxuuranaya markaan afurayna xaaraan baan ku afuraya idinka qofkani xaaraanta ku suxurtay xaaraanta ku afuray ilahay dartii ugamasi uga tegi waayo ilahay dartiibuu maalintii cuntada uga tegey laakiin ilaahay dartii waa uga tegi waaye inuu xaaraan ku suxurto xaaraanna ku afuro maanta o dhan dadki inuu xanto laba isku dirdiroo been ku sheekeeya uga tegi waayo haddaba tan ilaahay dartii baan uga tegey oo noloshayda laqdabar u ahayd tanan waxbaba ka ahayn noloshayda waxay ii talaysay caqli iyo cilmi iyo maal mid ii kordhiyayna waan ka tegi ilahay dartii uga tegi waayo lagaan isqaadan karin wey sadarteed wuxuu yihi falaysa lilaahi xaajatan fi an yadaca canhu sharaab soonka aan ilaahay ka cabsidii iyo xuduuddiisa lagu weyneyneynin wax qiimiya macno u lehay lama arko cibaadadu waxay qiimiya macno ku leedahay inaad qadarinaysa ciddaad amarkan dartii u samaysay eed ugu hogaansanaysa laakiin aniga cuntadii cabitaankii waa hidiya dhaqan inaad ka tagto dad badan soonkeena in badan oo kamid ihi waa hidiya dhaqan ee rabbi caabud iyo qadarin iyo rabbi ka hibaysiiyo awaamirtiisa maaha dadkaasoo la suxurta u iskala suxurta maalintii uu iskala gaasaysnaadaa maorkina waa iska afura saas darteed bal masaajidda lagu afura tag banaankaa la sugan yahay aadaankaa la sugayahay allahu akbartu muadinka yidhaahdo big sigaarka waxaad moodeysaa wada gaaraa bidhaar na wada baxayaad moodeysaa muxuu sugayay wuu ogyahay sigaarku xaaraan laakiin wuxuu la sugayay allahu akbartu muadinkuu la sugayay ilahay aadaankii markii kelimadii lagu dhawaaqo shaydaanku culayska ilaahay shaydaanku cararayay adiga dad xaaraana sidata sooma aw rabbigii qadarintiisa iyo kiibaysigiisa iyo hogaansankiisa maanta o dhan cuntada iyo cabitaanka udeysa aw laba arrimood isama hor imanaya wey saas darteed ba waxaa la yidhi haddii soonka aada soomaysaan aanu ahayn mid ilaahay qadarintiisa iyo hibe kiibaysiisa iyo kacabsidiisa iyo qalbigaaga ku weyneynaya haddaanu ahayn ilahay xagtiisa waxba kama cunta iyo cabitaan baan ka tagay waqima kama lah falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca tacamahu sharaab waxaa la arrinta saddexaad ee astaanta kugu noqonaysa kugu calaamada ah ee inaad raacdo ay tahay aad iska eegto weyneynta awaamirta ilaahay waa inaad u degdegto markii xilligeeda la gaaro sax salaada waktigeeda waa ilaalis haddana waxaa dheer inaad waktiga salaada marka la gaaro aada u degdegto adoo qaadanaya awaamirta rabbiga wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin cabduha asamaawaati walard uciddat lilmuttaqiin war u degdega dembi dhaafta rabbigii iyo kana ballacaadu dhulka iyo cirkoo la isku daraya oo dadka ilaahay ka baqaya loo diyaariyey taa u degdega saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha ka cardi الsamaaءi wاlard ucidat liladiina aamanuu biاllahi warasuli war midaa u degdega waana soo sheegna nabigu in la yihi ayu lacmaali afdal wuxuu yihi asalaatu liwaqtiha haddaba cibaadada awaamirta tacdiimkeeda iyo qadarinteeda iyo agtaada haybad ka lahaata waxaa astaamaheeda kamida in marka xilligeedii la gaaro aada u degdegto oo wax walba iyadaa ka hormariso oodan dhihin waktiga afarkiisaan la sugi saas darteed nabigeena calayhi salatu wasalaam wuxuu dhaleeceeyey qole cibaadaadkii soo galay waktigeedi ilaa uu dhinto la suga muxuu yihi tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq saddex goor ku celiyay taasi waa salaatu munaafiqiinta yejlisu yarqubu shams iska fadhiyaa ui qoraxda korda ishi sheeda ka eegayaan markay beena qarnay shaytaan gaarto istaagayaa fanaqara naqratayn laa yadkuru llaha ilaa qaliila wejigu xogay furfuriya buu yihi anu wax badan ilaahay xusayn innaga teena xataa wakti ay soo gashaaba intaa xusayn ilahay ogiya ilaahay qofku haddaba inuu qofku acmaasha markuu u degdegayo uu dareemo miraha ay leedahay oo astaanta afraad inaad eegto loo baahan yahay in qalbigaagu markaad cibaadada samaynaysaay uu ku degan yahay oo ku faraxsan yahay oo tahay kuwa ilaahay yihi aladiina aamanuu wataطmainu quluubuhum bidikri illah dikriga ilahay bay qalbigooda ku xasilaan markaad qur-aanka akrisanayso kalaamka ilahay akriyaysaaye waa inay naftaadu degan tahay ama kitaabkii ma laabtaa ma laabtaa ma laabtaa ma laabtaa inay kaa taagnayn salaada markaad tukanayso mu naga dhameeya wadaad haddii shan dad toban dadka salaada haddii la taagnaado lugaha naxdaqay baad maqan waa la bixi hal saac uu banaanka taagnaan oo sheekayn wada halkan saacaad taagnayd lugaha kuma xanuunaan miyaa haddii aad tidhahdaa meel banaadayna ina keen sheeko xiisaa socoto ama reerkoodaa la taasay waa inuu horta difaaca oo laba saddex madfac ku tuuraa ninkii reerkooda wax ka sheegay waayo meel weyn agtiisa xirnayd baa lasoo galay laakiin salaada markii lagu jira sooma aha wadaad u dadashi wey wallahi wadaadaan masaajka oga tagna wey maxaa dhacay salaad maxay tahay toddoba daqiiqa lagu jiray salaad maxay tahay toban daqiiqa la taagnaanayay salaada ka hor shaqo ma laha ilahay xuduudiisa weyneynteeda musaaraacadii arrimaha marka laga hadlay waxaa kamid a inaan iska dayno mid aan samayno tobanka subaxnimo imanaya masaajidka suu banaanka ugu sheekaynayo midma weyse qaba xataa markii la aagaabu weyse aadaya mararka qaarkood allahu akbarta markuu maqlo imaamka xirtay aadaya markaasa laba ragcad ugu yaraan dhaaf laba ragcad intee xaggee joogay saddex saac ka hor aadaanka masaajku joogay laakiin wax kalo ku mashquulsan yahay laakiin hadday salaada wakteeda ka weynaan lahayd ugu dambays markii allahu akbar la yihaahdo safka hore wuxuu soo galaa noqon lahay maalin kasta jumcada ma tageerto masaajida muslimiinta waana la tugan yahay markii imaamku mimbarka fuule kadib yaa lasoo xaroodaa intaasuu ajir leeyahay intaasuu ajir leeyahay intaasuu ajir leeyahay wax weyn maaha kaanamaa tasadaqa badana neef geel isagoo sadaqaysa qiimo saasa ma laha waxaa ka qiimo badan oo ka culus agtaada sheekadaas fadhi ku dirirka laga sheekanayo intaasoo dhan waxaa kusoo gabagabeynaya arrinta shanaad waa in haddii cibaadadii waktigeedii si kastaba ha noqotee si uu kuu sheego oo fadligii si kaaga tago waa inay tiiraani iyo murugo kugu yeelato in badan oo salafka kamid ah waxay warinayaan waa loo tacsiyeyn jiray ninkay salaada jamaacadu dhaafto maanta salaada jamaacadu ninkay dhaafto waa loo tacsiyeyn jiray waxaa la dhihi jiray nin musiiba kugu dhacdaye ilaahay ha kuu kabo ilahay hakuu ilaahay ha kuu dambi dhaafo ilaahay bedelkeeda oo khayr qaba ha ku siiyo sidii qof laga dhintay waa loogu tacsiyeyn jiray qofkay jamaacadu dhaafto laakiin hadda inagu jamaacada intee leeg bay qiimo ka leedahay ma ka hadlayo kii banaankaaba jira inta masaajidka joogtay intay jamaacadu dhaaftaa maba ahada in wax dhacayba lama moodin marka waxaan uga jeedaa inaan iraahdo haddii fursad sadaqa la ururinaya awjuhum khayr ay ku dhaafto waa inaad ka olowsho ka tiiraanyooto oo tirahda meeshaa khayr baa igu dhaafay adeeha khayrka ilaahay loogu dhawaanayo ay dhaafay arrin nasiib darra wey haddii ay ku dhaafto maanta sibay hurdo kuula tagtay salaadii jamaacada ku dhaaftay waxaa kugu dhacday inaad rumayso weye musiibo in lagaaga tacsiyeeyo mudan yaa kugu dhacday way salaadii jamaacade bihamsin wa cishriina daraja ugu yaray shan iyo labaatan daraja in lagaa siiyo yaa ku dhaaftay waad tagtay ama hurdaa kula tagtay ama waad halmaantay ama waxyaaba kale kaa mashquuliyey sidii qof musiibo ku dhacday qofku marku hurdo kasoo kaco o kaleeto xaalka waxaa dhihi jiray salafkii wuu istirjaaci jiray inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun innaga hadda haddaad tiraanta hurdo kasoo kacdo qofkii salaada ka daaha inaad inna lillahi maxaa kugu dhaco balaaya ilahi baa cudurdaar ku siiye waxaa laga bilaabi tarafuska iyo rukhas raadinta laga bilaabi marka waxaa kamid a xuduud ilahay weyneynteeda markii awjuhul khayrkii ama daacadii ay fursadii ku dhaafto inaad ka walwasho ka tiiraanyooto ka murugooto aad kuha ku fikirto si ayna fursad kaloo tan oo kaleeta kugu dhaafin fursad tan oo kaleeta si aanay kugu dhaafin inaad naftaada kula dagaalanto say ku dhacdayto inay dhaafto saa darteed waxaa kamid ah waad sii seexanaysaa inaad saacadda salaada ay soo gelaysaad eegto saacaddiina waa buxsantay markaa shaqa us loo socda waa la buxsan markii iskuulka loo socda waa la buxsan laakiin salaada wakteeda marka la jooge salaad loo kaca ay noqoto saacaddii la buuxin maayo wuxuu kuleeyahay mar haddaad seexato adiga waxay leeyaha soo kacdun baa lagu leeyahay laakiin waxay halmaamayaa nabigu isagoo safara calayhi salatu wasalaam oo maanta o dhan iyo caawa o dhan lasoo socday aakhiro leelkii markii la degay muxuu yihi wariyaa salaada noo waardeeyey dadki waa la seexanayaa marna nabigaan iska wada seexdo wuxuu yihi wariyaha salaada noo waardeeyey ilaa daal rasuulka ilaahay o anaa salaada idiin waardeynay meel buu ku tiirsado dugura la daalanaay hurdaa la tagtay markii dambe buu soo toosay wuxuu yihi qoraxda kasoo baxday war bilaal maxaa kugu dhacay meel rasuulka ilaahay wixii naftiina hurdadiida la tagtay unbaa na iga qaalib noqota ila tagtay maxaa sheekana wati waxaa nabigu sii seexanay calay salaam wuxuuna ka fikirayaa ciddii salaada u toosin lahayd iyadoo safar la yahay inna waliba safar markii la yahay waa marka cudurdaarka iyo qaylka loogu raadis badan yahay iyadoo safar la yahay aadaanka maxaa loo sameeyey salaadaha laftooda oo salaada subax laba adan loogu suleeyo lo yidhi asalaatu khayru min annoom dadka in wax lo waxaa la diyaarinayay hurdada muwaadiniintana xil baa la saaro waxaa la yidhi ninka muwaadinkii mu'taman waa nin lagu aamiya salaada inay soo galeen waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo marka aad seexanayso weynaynta salaada qiimaynteeda waxaa kamid a inaad diyaariso qaabka ugu toosiray salaada inaad diyaariso qaabka haddaad suxuurta ugu toosi lahayd inaad diyaariso qaabkaad u xasuusan lahayd awqaada awaamirta iyo waajibaadka ku saara ee rabbi saad u xasuusan lahayd inaad ka shaqayso inaad dad loo dardaaro dada soo jira waxaa tidahdaa salaada markay soo dhawaato waa daalanaya itoosiye saacad buu xisaya qof la soo dardaarantaya la dhahlaya telefoonkaan isaga dhigiye saacaddu markay soo dhawaato isoo garac dhalolowda aan ku toosay waa inaad ka walwashaa markaad sii seexanaysa u toosaa qaar wuxuu ku leeyahay fog saakaysatahay salaada rubuc sac ka hor maxaa ka laama rubuc sac isla seex iska seexadaa soo kacdan arag ana salaadii baan qiimiya darajo weyn lahayn waxa yaha waa hadalkeeda ku badinine waxaa kaloo kamida qofku markii uu acmaashii la wada yimaado eed waktigeeda ilaaliso eed usoo degdegto eed waajibaadkii arkaanta ilaaliso weyneyntii iyo qadarintii iyo qiimeyntii kaama dhamaanin qodobkii ugu muhiimsanaaba kuu laba acmaasha wax buriyaa jire waa inaad waardiya ka haysaa salaad baad tukatay waa inaad waardiya ka haysaa si aanay salaadii cajirkeeda u burin waad soo soontay waa inaad waardiya ka haysaa waxyaabaha buriyana waa tiro badan yihiin waa inaadan isla weynaano oodan isu arag dadka inaan wax dheer tahay qaar baa dadka wuxuu shaydaanku kaga faa'idaystaa markaad caawa dhan salaatooyintu tukado ceshihii jamaaca kusoo tukado salaad jamaaca kusoo tukado barqadiiba dadka soo dhex istaaga markaas saa dadku ufiiriyaa kuwa aan xalay meelaha ay joogjoogay wax ka ogaayo xalay salaatuladu istaagay isaanka ufaiy aa yaraha yaraystaa xoogay sadha kuwan iyaga baa ku gaari kara kuwana adiga xal oo dhan baa soo jeeday kuwan ceshihii jamaaca kuma soo tukanin xalay salaatuladu ma tukanin salaada subax jamaacadii meed ku arag iyaga baa kuu soo gaari karaba camalkiisi inuu guriye mooga oo nabigu ala salaam iyo waxaan ku cabsi badannahay ashirku lasqar gaalnimo shirkiga yar arriyaa isku tuskay oo khatar ah waxaa kaloo kamid a inaad jeclaato dadka inay kugu qadariyaan nin cibaado badan baa tahay nin xaaraanta iska ilaaliyaa tahay waxaad doonaysaa haddaba dadku inay taasa tahay kugu ictiraafaano kugu qadariyaano qiimeyn kaga mudato markaad soo gasha lagugu soo istaago markaad salaamto waxaa wey lagu kaco waxaad tidahdaa waan rabaa laisgarab ordo waxbaa rabtaa shaydaan baa kaa faa'idaysta camalkaaga waa buri kan ilahay dartii waada samayn waxyaabaha buriye waxaa kamid a insan camalkaaga ku toosnayn fikiran diinta iyo cibaadadu ma aha qof waliba siduu isagu doonaa ka helo kitaabna waa loo soo dejiye nabigana waa loo soo diray man camila camalan laysa caleyhi amruna fa huwa raddin bu nabig ala slam ninkii camal sameeyey diinta iyadana aan ku toosnayn waa lagu soo celaan utaradilaya saa darteed waa inuu camalkaaga har iyo goor ku toosnaada waxaa kamid a inaad nusuustii si edab daraa ula dhaqanto oodan kalaamka ilahi iyo kalaamka rasuulka qadarinin aadan xushmaynin meesha magacoodi iyo akriskooda lagu hayo waxyaabaha camalka buriya kamid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacdin sabab an taxbata acmaalukum si aan camalkiina u burin khatar way haddaba waxyaabaha camalka buriya inaad iska ilaaliso haddiise camalkaadi uu buro khatar wey innaga waxaa nagu badan marka qofku cibaaduu samaynayaa keligii baa samaynaya waxaa laga yaabaa guri buu hoosta ka soo xiranayaa caawa salaatuleyd buu tukanayaa ama isniin iyo khamiis buu iska suunayaa hadow cibaadadii sirtan isagii rabbigu udhexaysay isagii un baa kashifaya dadka bala sheekayso meelaha sheekaysayso nin baa wuxuu rabaa hadiya goor wuxuu ku soo celcelin cibaadadiisii laakiin siyaabo dadbadnu kugu sheegi in cibaadaysu rabaa inuu kuu sheego wuxuu ku leeyahay waaba anagoo salaad taraawix tukanayni waaba anagoo qiyaam u taagan waaba anagoo maalin isniina sooman waaba maalin anagoo shawaalka sooman sheekadiisaba wuxuu soo wadaba maalin uu soomanaa maalin uu sadaqa bixiyey maalin uu salaad salaatuleel tukaday maalin uu cibaado sameeyey wixiisa oo dhanba wixii isaga rabbigii sirta u ahaa uu ka sheekayn majaaliisa dadka haddaa sheekooyinka dhegeysatana aad bay ufududahay maalin ba anagoo salaaxda tukanayni kuna markuu salaadahaba tukanayo maxaa igu yaa badnaayen taraawiixa qaarka waxaa kamid ahaa habeenka leylat lkhatri la yihahdo madiina anagoo joogna markii nabigu sal alay salam laba nin baana soo weydiistaan gadaal kasoo gaaray labada nin way sheekaysan nin baa wuxuu leeyahay caawa handhigo ala arki doona waxaa dhigi caawa hintan la arki doonaa oo maxaa dhacay buu leeyahay nin kale waxaa leeyahay leelka khatmul quraan way soo mowle la caawa ulinteeda mar baa la arki doonaa oo dee banaanka soo socdaa riwaayaha yuusi dhaarna caawa saasoo kaleeto mid baa banaanka jooga wuxuu ku leeyahay habeenkaasi annagoo saq dhan ah oo dhammaantay oohinta naga dhamaatay khatm saasoo dhan waxay u sheegeen riwaayayeen isagu inuu ooyay dadka inuu sheegu rabo inuu salaada ku ooyay ku sheegi doonaya marka qadab khatara wey riyaa isku tuska qabab badan oo cajiib kuusoo galaa wadaadada wuxuu noo soo galaa qaabo badan inta uu soo galana wadaadada ugu badan kii wadaadada la dhihi jiray waxaa la yidhi ahlulcilmigii hadday riya istutus hadday ka nabadgeli lahaayeen hadday kaa ka nabadgeli lahaayeen way wada liibaani lahaayeen saas darteed caalimkii naarta la geenayay waxa loo geeyey muxuu awal muntusa carabihim naaru salaata saddexdaa naarta lagu horre ugu horreey wadaad duug weyn baa ugu horreeyey maxaa loo qabsaday diintuu yaqiini diintuu dadka baray diintuu dadka siinay waxa uu istutus bay ka ahayd bani waxaa sheegaysay oo dhan istutus bay ka ahayd wax ka jira lama arko waana lagu sheeg sheegay adduunka markay joogay naarta geeyaala waxba kuma yaalla meesha marka waxaa kaa soo gelaya cashir buu jeedinaya cashirka marka uu jeediye hadhow buu ka sheekeynaya marka isagoo dad kalaba ka sheekeynin wallahi maalin masalada aan ka hadlay buu kuleeyahayo si fiican intaa u qaada dhigay ujeeda waa la soo galay ninki waa lagu jiraa marka qadiyada ah istutusku qadiyad khatara way culus laga yaabo dadka inay fudayaystaan laga yaabo qofku inuu shaydaanku kaa dhaadhiciyo adiga ilaahay dartii bay kaa tahay oo daacad bay kaa tahay marka qaarkood wuxuu ku leeyahay dadka waad ka ikhlaas badan tahay maa waxaan rabaa inaan iraadaa wuxuu yahay acmaasha markii aad samayso waktigeedii aad usoo degdegto aadaabteedii aad ilaaliso waa inaad ogaataa qadarintii iyo weeyeyntii ma dhammaano wax buriyaa jira camalkaadi beertaad soo tolcday wax intuu gaas ku bilbilo dad qabadsiinayaa jira haddaadan aqoonin ba ka waran wax camalkayga buriyaa ma aqaan maanta dhan camalkaygaan ka sheekeeyaayo inay burin ba warama hayo oo musiibada jahliga nagu haya qayba kamida wey intaasi haddaan kaga gudbo qaybta astaamaha weyneynta awaamirta iyo waajibaadka qayb kaloo waxaa jirta muxaramaadka iyo waxyaabaha xaaraamta xuduudda ilahi u xaaraamtinimeeyey weyneynteeda shareecadeena waa laba qaybood amar iyo nahyi way asaaskeeda waxa lagu yihi samee iyo waxa lagu yihi ha samayn intaa qofku haddii uu sameeyo say ahayduu u laazimo axkaamteeda inta ka dambaysa waa tafaadulu darajaat darajayn baa lagu sii kala fadli badnaada walidaalika ninkii nabigu yimi xadiidkii arbiciinka asaqiineen ee rasuulka ilaahi ara-ayta haddaan waajibaadka tukado wa axlaltu lxalaala wa xaramtu xaramtu lxaraama walam azid calaa dalika shay waxan aanu ku darin jannada ma gelayaa saasuu nabigu ha hadaba jannada gelitaankeeda asaaskiihi waa inaad waajibaadkana fuliso muxaramaadkiina ka tagto kadib marka la galo cibaadaadkii iyo nawaafishii iyo fadaa'ilkii kala hadlo qofba intuu sameeyey yaa loosii kala darajo sarreynaya marka waxaan leenahay asaas waxa u ah shariicadeena war waxaa sameeya war waxaan iska daaya waxaa sameeya waa wixii waajibaadka ahaa war waxaa daayana muxaramaadkii wey muxaramaadkii haddaba xuduudda ilaahay xaaraantinimeeyo weyneynteedu arrin aada culus aada u culus wey inay agtaada ku weynaato wax ilaahay daa ku yidhi inaad samayso wax ilaahay ha u dhowaan ku yidhi inaad ku tallaabsato wax rabbi ku yidhi ha ku hadlin inaad ku hadasho wax rabbi ha cunin ku yidhi inaad cunto wax lagu yidhi ha cabdin inaad cabto arrintaasay agtaada arrin weyn inay ka ahaataay arrin aada loo baahan yaho hadda iimaankaaga iyo qadarinta qiimeynta rabbiga iyo intaad xasuusan tahay an tacbud allaha kaanaka taraa intaad xadiidkaa kaga dhaqmaysay xasuusan tahay arrin ku xiran wey laakiin haddaan dhowr arrimood ku tilmaamo laga yaabo aniga adigaba inee kaalmayso waxaa weeye ko inaad waxyaabaha muxaramaadka ka fogaato qalbigana ka nacdo inaad ku dhacdo laga yaaba marmar inaad subkato markiiyo shaydaan baad ka qalin noqon karaan laakiin waa asaaska inay ku ahaato xaaraanta ka fogow ku dhucitaankeedana naftaada iyo qalbigaaga ka necbow nabigana alayh salatu salaam waa ka yidhi wa an yakraha an yacuuda fi kufri bacda id anqadahu allahu min waa inuu naca qofka inuu gaalnimo dib ugu laabto marki ilahay kasoo badbaadiye kadib kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaari sida uu qofka u nacayo dabka ha lagu tuuro ay ugu adagtees u nacayo ee u diidayo waa inuu u diidaa ku noqoshada gaalnimadii uu kasoo baxay gaalnimada waxay astaan u tahay dunuubtii iyo macaasidii haddaba dambi iyo macsiyadii waa inaad u nacdaa si adoo dabkaa ku dhacaysa ad u nacaysa xadiidkaa waxay dhahay culimada tusaale wuxuu u yahay kufriga ku noqoshadiisu aakhirkeeda waxaa weeye dab naara lagu gelin wey haddaba haddii aad dadka naarta kufriga aadan dhibsanin naartiina jiritaankeedii waa lama huraan aadan inaad gasho laakiin kufrigu hadduu agtaada ku weynaado ilaahay kaaka tegitaankiisa laga yaabaa dunuub kale oo tira badan inuu kugu dhaafo haddii aadan wax diinta kaa saaro la iman saa darteed ba waxaynu leenahay marka koowaad waa inuu qofku ka fogaada waxyaabaha ku dhicitaanka xaaraamta oo xaaraamta cadcad uu iska ilaaliyo uu ribada iska ilaaliyo uu xatooyada iska ilaaliyo uu xatooyada magac kale loo bixiye bililiqada la yidhahdo iska ilaaliyo uu dhaca iska ilaaliyo uu zinada iska ilaaliyo uu khamriga iska ilaaliyo uu qaad iska ilaaliyo uu daroogada iska ilaaliyo waxyaabaha muxaramaadka ee la hubo horta inuu ka fogaado ku dhicitaankadana uu naco taa ilahay inay waxyaabaha xuduudiisa weynaynteeda kamid tahay waa kii lahaa dalika waman yucadim xurumaat ilah xurumaat illahi fahuwa khayru lahu cinda rabbi saasa rabbi agtiisa khayr u ah u khayroon maaha khayr u ah wey inay khayr leedahay xurumaadka ilaahn la weyninin maaha macnaheedu saa darteed culimadu waxay yidhahdaan halkani khayruntan afcalu tafdiil maaha fahuwa khayrun lah saasaa khayr u ah wey waxaa khayr kugu jira inaad weynayso waxyaabaha xurumaadka inay taa xalaatnimay waxaan leenahay waxaa kale laba inaad ka fogaato halka loo malaynayo inuu kuu jiidanayo dambi inuu kaa dhow inaad ka fogaato waa waxa loo yaqaana shubuhaadka haddii tii xaaraamka cadday baad ka tagtay laba inaad shubuhaadkana kasii fogaato waxaad ogaataa shubuhaadku sidoodaba waa wax adiga kuu dhexe adiga iyo xaaraantii cadday idiin dhexeeya wey haddaad gidaarkaa gudubto ama aad tallowdo harday halgankaada wuxuu noqonayaa xaaraamta aad ku dhacaa ku dhicin laakiin xagga hore haddaad difaac ka gasho shubahaadka meel ka horeysa difaacda ka gasho mararka qaarkood naftu markay kaa adkaatahay shubahaadkay kula geli adna waad soo qaban weligaa shubahaadka gal soo qabaa ku dagaalamaysaa laakiin haddaad u fasaxo shubahaadka xaaraanta gal baad ku dagaalamaysaa nabigana caleyhi salaatu wasalaam waa kii uu yidhi xadiidka nucmaan ibnu bashiir muslim weliya taqaanaan faman ittaqa shubuhaati waxyaabaha shubahaadka ninkii ka fogaada faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih laba arrimood baa u badbaaday diintiisu way u badbaaday cardigiisa iyo sharafkiisana sharafkiisana way u badbaaday amaa diintiinay u badbaaday iyo sharafka inay u badbaadeen labadaba meelo badan baa lagu caddeeyey diinta u badbaadaysa qaybta dambe xadiidka nabiga ku cadday calayhi salaam waman waqacat ishubuhaati waqacat ilxaraam ninkii shubuhaadkaa ku dhacana xaaraantana wuu ku dhici tusaale kan raaci yarcaa xawla alxima nin xoolo jira oo aagii la mamnuucay iyaa la geli la yihi xoolaha garabkooda ku raacayo gidaarku ku wareejinay yuushiku an yaqaca fi an yartaca fi xoolaha intay u dhacaan inay daaqaan baa laga yaaba maanta oo dhan ariga haddaad beertii hareeraheeda kuwa la joogto neefun baa udu soo geli ama adoo halmaansan ama meel baa dabciyo dabacsan baa la heli ama waxbaa wada jebino markaasuu geli siyon buu geli laakiin haddaad beerta kaba fogaato hade beerti kaaba geli maayo soomaalida waxay yidhahdeen markay taasoo kale tusaale siinayaan dadka waxay yidhahdeen gabar baa waxay tiri dimaashigii baa irbaaxay markaasa waxay yidhi meeshu kaa irbaaxay maxaa ku taagay marka gacantiisi iyo gacantiisi iyo dhabanka uu iska soo gaarayaan maxaa ku geeyeyga macnaa waxaad oga jeeda haddaad kabad fogaato gacantiisu kuma soo gaarteen tanna waxaa la yidhi haddii aad meesha shubada kabad fogaato xaaraantaadana maadan u dhacdeen ama cirdigaaga arrinaan la yaqaano wey waxaa tiri anigu khamriga ma cabo laakiin meelha khamriga lagu cabo maan iska fadhiisaayo kafee baan isaga cabaa khamrigana ma cabo adagoo halkaa fadhiya nimanku soo mareen banaanka markay tagaan maxay dhihi war kii hebel ahaa meesha dhex fadhiya maalkiisa war ninkii hebel ahaa waa la daaray halshi uu bilaabaan u malaynaynaa halkaas sheekadaaba maalin gudaheed iyo maalmo gudaheed iyo waddan ku gaari ma maqashay nin hebel ahaa meesha khamrigaa lagu arkay ma maqashay ninkii hebel ahaa baashii buu ag taagnaa dadkii oo dhan adiga ceebtaada dhareecayntaada iyo xantaada adiga kamri maada cabdin lakin agteeda lagu arkay shubahaadka isaga fog wuxuu aniga turubkama ciyaaro laakin anag fariistaa maalinka dambe markaan ku dhow saddex maalmood markaan kugu soo maraado koro turubka ciyaaraya safka kor fadhiyaay inaad kaalintaada sugayso baanu kugu xukumayna ninkani safku baa safka hore ka buxsamee qof uga baxo waxoogay cajisa ama saacad loo qabtay buu sugayaan baanunayna maxaa keenay adaa isaga fogaan waayo ani ma samaynin laakin waa aga warwareegaa saa darteed soomaalida waxay saba yihahdaan ninkaasoo kale waa ninka yidhi anigu waktiga hilibkiisa ma cune maraqaysaan cabaa waktiga hilibkiisa ma cune maraqaysaan cabaa camar wey marka shubuhaadka adaad ka fogaato laakiin nabigu al xadiiski kale dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaad ka shakido laguma dhin dadka ka xaaraantinime lagumana dhihin ka cararaay de laakiin adigu waa ka shakiday isaga fogow inuu xalaal inuu xaaraan yaad ka shakiday isaga fogow innaga wuxuu ku leeyahay hadda balla huba xaaraan buye wuxuu rabaa inuu hubsado mush- shubahaad ma yahay haabe kaanahu xalaal xalaal caayaa loo dhaqmaya xaaraanta la huba keliya iga ilaaliyu ku leeyahay takala anigu waa ka daaqayaa saa darteed waxaa kaloo laba ah inaad ka fogaato cidda xaaraanta ku jirta oodan la saaxiibin maha waxa u sheegi laakiin saaxiibka oo wadashaha cabtaano saaxiib majaalis aad noqotaan ha ka dhigan nabigu wuxuu yihi almaru calaa diini khaliili qof waliba wuxuu haystaa hadda saaxiibkii diinta u haysta falyamdur axadukum man yukhaali qof qofka saaxiib ka dhiganay hal ha iska ego ninka hadduu maanta dhan tuug la socdo muxuu noqonaya marka dambe qolada tuugta ee wax qarxisa ee wax jebisa hadda maanta dhan la seexdo caawa maalintii la socdo la shaacabo gaariga la raaco maalinka dambe dabiciisu wax ka qarxin isagoo kaarar u qarxinayo baa wax jebinaya haddii uu la nimanka qaad qaadwada uu la saaxiibo ama meesha mafashka qaadka saaxiibka u noqdo ag fadhi agtiisa maalin kasta lagu qayilo maalinka dambe suuq walba ulu qaadayo kubaxaba u qaadayo maalin kasta oo qayilayo oo cunayo qofka hadduu qof la saaxiibo derisbadiintiibuu ku yeelaabay soomaalidu yidhahdeen ima adigaa soo jiidan ama isagaa ku jiidan haddii qofka daawintasa aadan soo jiidanaynin isagoo wixiisi isaga jira hala saaxiibin reer bani israiil maxaa lagu lacdaday لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم waxyaabaa lagu lacday marka nabiga musaafahina cashar waa ka yidhi waxay ahaayeen qofkood qofka dambiga galay ka reebi jireen markii uu diido uu yidhi ana waan wadayaa waa saaxiibba iskala han jireen waa la sheekaysan jireen waa la fadhiisan jireen waxbay iskala cudisa iskala cabi jireen isagoo qurb isku jira waxay ku muteen lacnad ay ka fogaan waayeen marka khatarda lagu jirtaa marka dembiga meesha lagu hayay ninka dembiga hayay aga wareegayso saa sidii shibnimada shimbirmada baad saa ugu wareegeysa ugu wareegeysanaysa khatar baa ku jirta xuduud ilahi maadan weyneyn meel rabbigaagi lagu caasinayo rabbigaagi lagu amar diidayo rabbigaagi eediyo dambi loo gelay inaad taagnaato waxna aadan ka dhahaynin macruuf ma amraysid munkarna kala reebaysid dadka meel khataroo culus wey haddii intaan meel isugu nimaadno aan reerkiina wax ka sheegayno waxna aadan ka dhihi karin waada fadhideen waad kici karta waad ku qasbanayn bal idinku waa kale waxaad ii keentaan hal nina oo intaan meel wada fadhiisanno aan reerkooda duro khiyaarna uloo kici kara laakiin aan ii jawaabi karin bal inuu sii fadhiya ad aragtaan intuu isbedelo wejigiisu si noqdo yuu kici oo dhaba sarku dhabaan dhaban waa marka wuxuu qabtoo kala waayo sababtoo qabiilkaa meel weyn soomaalida hadda inay naga joogo famaa baaluka rabbigaabaa la caasinaya rabbigaabaa la amar diidaya rabbigaabaa xuquuqdii u cibaadadii u lahaabaa lagu tumanaya waxbana kasoo qaadna lakaxakax waa la qoslaysaa sheekada waa qosol iyo saaxiib wuxuu kuleeyahay gaal aan saaxiibana isku dhimano min gaalaho aan saaxiib isku dhintana ana lakala dhex marin qaar baa wax ku imanaya wuxuu kuleyahay nin nin saaxiib ad saaxiibuna isku dheernahay ka warran saa iyo saa haddaa yeer oo maxaad isku dheeraan kartaa nin wixii aad wuxuu rumaysan yahay oo dhan uu yahay rabbigaad sheegaysa ma rumaysni diintaad sheegaysana been wey nabiga lagu soo dirina beenaalo wey qiyaamo la ysoo bixin nama jiri sheeka bareley wey nin sidaabaa rumaysan waxaad naar iska keliya laa ka kacanaysaan muxuu yahay laa tajidu qawman yuminuuna billahi walyawmi laakhir yuwaaduuna man xadda allaha ma halmaan arrintaas darteed buu nabigu casal masalul jaliisi saalix waljaliisi su kaxaamili lmiski wanaasqilkii ninka saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka waxay lamid yihiin nin cadar wataad la saaxiibtay iyo ninba hal afuufayo ag fadhiisatay kani cadarka markaad ugu xuntahay carabtiisa goon baa kugu soo bixi kana markaad ugu liidatay ugu fududahay qiiq baa kugu soo bixi marka labadani kani qiiqiisi waa ku gelaya wey ku saameynaya kan qiiqani hadduu kugu soo baxo ku saameyn maayo jirkaa ku hari maayo miya kanta cadarka hadduu kugu soo baxo ku saameyn maayo miya macnaa labadaba saameyn bay kugu leeyihiin suu kani udgoonka kugu saameynaya kana qarmuunka kugu saameynayay labada saaxiib ee wanaagsan iyo xunna kana wanaag kugu saameynaya kana xumaan kugu saameynaya waxaana la dhihi jiray waagi hore wasuxbat alakhyaari lilqalbi dawa تزيد للقلب نشاطا وقوة وصحبة الفساق أو صحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما dadka wanaagsan la saaxiibkoodu qalbiga daaway u tahay qalbiga nashaad iyo awood iyo firfircooni iyo hawkarnimo iyo u ziyaadisaa laakiin dadka xunxun la saaxiibkoodu waa cudub iyo dhala-aan qalbigii jirada siday ugu sii dartaa marka haddaad rabta iimaankaaga inuu kor usoo koco dad wanaagsan la saaxiib maalinkaa dad xun la saaxiibtata iimaankaada hoos unbu usii soconayaan xuduudda ilaahayna qiimaynteeda iyo qadarinteeda agtaada waa ka fuganaysaa baabka waxaa kamid a nusuus badan baan intaas kala tilmaamay markii la yidhi qofka zaaniga ah jaldu miatin wasaqribu caami boqol jaabug ha lagu dhufto markuu bikriga yahay hore usoo guutay rag iyo dumarba sanadna halaa masaafuriyo maxay yidhahdeen culimadu asxaabtii xuxumeen ha ka go-aa laleeyahay o meel cusub baa la geenaya saaxiibadii xuxumaa ee waxaan uu ku bartay zinadii iyo qurunkani yaa laga fogeynaya sanad ha kala maqnaadaan hal mar buu wax dhacay sanad baa la kala dhoofiyey sanad adduunka o dhan baa isbedela ha kala go-aan isna asxaab kale ha yeesho yana asxaab kale ha yeeshaan wataqribu caami asxaabta xun baa lagaa geenaya waayo meel xun bay ku jiidanayaan waxaa kamid a ninkii boqolka nin dilay waxaa la yidhi war dhulkan waa dhul xune wala dhulkaa dadka fiican jooga aad dadka dal xun baad ku barato waxaan geyn maysa adaa ku jirte waxaad baratayna waa baaska bari saa darta waxaan rabaa inaan ihaahdo dadka xumaatada iyo ku ku ji ku axjirayay asaaxiib ha ka dhiganin saxiib ha ka dhiganin yaan lagu qatin ha u tegin waxna ha u sheegin yaan lagu qatin waa u tegi kartaa khayrna ha u sheegto waajib sharciga lagu leeyahay wey laakiin saaxiib aad wada shaacabtaan oo aad wada socotaan oo wax isku darsataan oo wada qosashaan isagoo macaasiriisi ku jira ha ka dhigan laakiin haddii ninki ilaahay caasiyay agtaada usan dhibaataba ka lahanin oo saaxiib lilaahi oo kuu noqo la qosashaay haddee rabbigu caasiyayay baan agtaada qiimin iyo qadarin weyn ka lahayn wey wa ilaa haddii uu qiimin weyn rabbi agtaada ka leeyahay sida ninkii qabiilkana wax ka sheegay aad uga duday iskad uga dudi lahayd uga carari lahayd laakin kii qabiilkana wax ka sheegayna waa ka duday oo qabiilkeedu wax way dulaya iyo atirkaygu laakin kii rabbi caasiyey ee wax walba ku same sameeyey ibnu cafira aayar baan saaxiib noqon oo hoostaan ku wadan laba aan iskeeni karin wey waxaan leenahay waxaa kamid a arrimaha loo baahanya inaad ilaaliso marki ilaahay maxaarimtiisa lagu dhaco shirkaada inuu dhaqaaqo qadiyaddu way soo dhaaftay la saaxiib waa inay kasii guribtaa markaa ninka aadan la saaxiibin xolaantii cadeed aadan ku dhicin shubaadka aad ka fogaato waayi maysi dad ilaahay caase iyo dembi gelaya markii dembi ilaahay laga galo ama cisyaan lagu sameeyaba inaad maxayaad ka xumaato wey amarka ilahay marka la jegiy inaad ka xumaato wey wax rabbi xaaraantinay marka lagu dhaco inaad ka xumaato wey oo ka caro nabigana soo lama dhin calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma argoosan jirin laakiin ilaa idan tuhikat xurumaat ullah xuduud ilahay meel looga dhaca maahan maalinkii nin dalaaq saddexa furay laakiin nabigu istaagaysa umahayn ee xanaaqay isagoo caraysan yihi ayulcabu bikitaabillaahi wa ana bayna adhurikum maanuu idin dhex joogaan kitaabka ilahi ku ciyaartaan bilowdeen maalintii saxaaba uu arkay kooxa uu ku soo baxay keliya qaab aan wanaagsaneyn qur-aanka ula dhaqmaya masaa'il ulqadar baa laga doodayay kana aayad buu keenaya kana aayad buu keenaya nabigu maxay tilmaamay saxaabadu markuu soo baxay hadalkoodii uu maqlay o arkay waxay ka hadlayaan fakaanamaa fuqi'a fii wajhi xabu rumaani xabad rumaana wejigiisa guduudkiisu isu bedelay in lagu burburiyaa booda lagu jebiyey markaasuu wuxuu yihi masaasaa laydin amray masaasa kitaabka laydinku soo dejiyey inaad kitaabka ilaahay aayadba aayad ku garaacdaan aayadba aayad ka horkeensataan masaasaa laydin diray aada buga xanaaqi nabigu calayhi salaam wuxuu ka xanaaqi jiray aad wax markii la yihi nin baa salaada dadkii ku dheereeyey oo salaada waxaan u tegi la-anahay hebel baa salaada nagu dhilay masaajidkii oo kiisagoo xanaaqin isteego ee yidhi waxaa idin kamid a nimayo dad fataaniina oo dadkii ummadii kala oryayay macnaha wuxuu nabigu siyen jire marka salaasan xuduud ilaahay marka la jebiyo waa ka xanaaqi jiray isaga laakiin haddii la caayo haddii lagu saawixiisa xuquuqdiisa wax dhib uusa arksin lakin nagu waa isdaba darin hadda ninkii hadal kugu yidhaahda dadban hadal soo sama hadago hadal un wuxuu laga fahmi kara yar liiditaan ama wax ka sheeginu ku jiraaye intaad caro tiraahdo yaa markaad ugu sahlan tahay baadan berri marku ka hariibaada wejigii siidayni oo salaadayn laakiin aftaada haddii la joogo xuduud ilaahay lagu tumanayo lagu ciyaarayo diinta la caayo waxba iska cayma waa isu qoslayaal ninka wax yeelaya maaha ma lihin xuduud ilaah la caroodo marka aan leedahay ha la sameeya tasarufaad aan shariicada ogoleyn waa nin baan iyo qalad sameeyo xanaaqaan ilahay darti xanaaqaan toori caloosha ka geliye ma waxaan leedahay saas waxaan ka hadlayna nin baa hadal yiri baa la yihi makhaayad iyadoo la joogo nina taagnaan waxay wariyaa masaasan xuduud ilaahay ugu tuban markaasi toori galow kaga shubay ka ninkaas ku dhintay ana markaan ka hadlayno yaan loo fahmin xuduud ilahi waa inaad ka caroota aan leedahay dagaalana qofkii hadalka yiri fariya dagaal ku bilow ma aha laakiin waa kow waa inaad ibsataa haddaad ibsan weydo islaamnimada waa shaka ku jira waa lagu shaka ama lagu cabsi qaba aad oo nabig alay slam wuxuu yihi ninkii munkara kahay falyuayiru biyadi fain lam yastatic fa bilisaani fain lam yastatic hadduu waxbaba tari waayo fa biqalbi qalbiga ha ka naco wadalika adcafu liimaani iimaanka halka ugu liidata ugu hooseysa halkaa wey riwaayata muslim wuxuu yihi walaysa waraa'a dalika xabatu khardali min iimaani in yar oo iimaano intaa qirkii hooseysa ka dambaysahay mala bay macseed ku raali noqota wey laakiin balanti isugu noqono nolosheeno inta ilaahay macaasidiisa agteena lagu sameynayo intee la bujirkan u dhibsadaa wax kale haddaan qaban weydo wax kale haddaad qaban weydo waa inaad dhibsataa oo qalbigaaga ciriiri dareema oo qalbigaaga aad ka walwashaa waxbaa dadka waa idinku beriye waa idinku dheereeye waxaan usoo gudbayaa qaybta ugu dambaysa ah arrimaha kulminaya arrin kamida aan waajibaadkii iyo xaaraantii oon sar ahayn oon xuduudda ilaahay weyneynteeda amarka iyo nahyiga waxay yidhahdeen culimada dhowr arrimood baa kamida dhowrka arrimood dadku arrimo ay fudaydsadeen weye oo aadan loo qiimin kow waxay yidhahdeen waxyaabaha rukaska ah inaadan kata ka babalinin ilahay awaamirtiisa weyneynteeda waxaa kamid a inaadan rukaskii aada uga badbadinin waxay yidhahdeen salaada in la jamciyaayo waa ruks gaar ahaan qofku markii uu musaafir yahay waa kasii xagjira salaada jamcinteeda iyo gaabinteeduna isku mid maaha waa kala duwan yihin salaadii haddaba adoo jamceedoo jamaacayo heli kara salaad kastabana waktigeeda ku tukan kara wax kuu kalifayana aan jirin inaad had iyo goramo salaadihii waa jamcin tirahdaaye waa ruksa jaafiya bay lahay culimadu ruksa jaafiya wey sababta waa salaad kasta waktigeeda lagu tukaday iyo jamaacada fadligii ay lahaayeen wixii oo dhan ruksadan aa ka doorbida waxay yidhahdeen waxaa kamid a cuntada waxaa lagu baneeyey inaad cunto od raashinka iska cunto laakiin inaad ka badbadiso dheragta ood dirdirto ila aad neef neefsato ood markaa tiraado maxaa isaga fududeeyaa oo maxay taawooda afurinta ubaanaysa waxaa la isu cunayo cunay markii laga kaco wuxuu leeyahay waryaada war waxaan isaga dejinayaana siiyo waxaa halkaa ka dejin u gaarsiisay maanaa qofku inuu caado ka dhigto had iyo goor marag kaga fokatay waa gaar laakiin hadeeg caado inuu ka dhigto s cuntada soo u wado u wado u wado u wado inuu marka dambe markasta ay ka gaarto war xaggee insaan isaga fududeeya wallahi waan ka celaayo waan taagnaan laaha arrintaasoo kaleeto wax xaaraan lama laha laakiin miyaadan xasuusnay nabigu inuu yidhi bixasbi bni aadam ma mala abnu aadama wicaa-an shara min batni bini aadamkuma buuxiyo waan calooshiisa ka shar badan uga dhib badan bixasbi aadam bixasbi bni aadam waxaa ku filan akalaatun yuqumna sulba waxa yaraan intuu cuno abarkiisa toosiyo dantiisa uu ku gaaro fa in kaana laa maxaala haddii lama huraantayna wax cunto badsanayso fa hulutun liطacaamihi wa hulutun lisharaabihi wa hulutun linafasihi saddex meelood meel cunto ka dhig meel la cabitaan ka dhig meel la hawada aad ka qaayatiyedaa marka intii oo dhan isaga jacaylka muminka sooki lagu tilmaamay ma aha alkaasir yakulu fi sabcati amcaa walmumin yakulu fi nican waaxid hal mid ba ku cunaa oo waxaa yare uu qaatay adduunyadanba inay intaa yar ku gaaritaankeeda saacadba saacad ku gaaritaankeeda tahay iyay tahay agtiisu dheratan qiimo weyn laba sii lahaba laakiin macaanidaas oo dhan agtaada marka ay baabaaday qiimin weyn ka yeelan weydo iyo yolalka inaad higsataay adigoon xaaraan caafimaad buu eegeynin waxaa agtaada qiimo aan ka yeelanayn raashinka waadwadi waadwadi waa ka badbadin ba yihahdeen markaasoo raashinkii seen iska ilaadaayo seen isaga dejiya calooshii seen yeelaa buu yii laakiin atibada waxay yidhahdeen haddii dadkii dhintay la wareysan laha maxaa u dhimateen sababta dhimadashadiina maxay ahayd waxay dhihi lahayen waxay kasoo bilaabatay dacaqul raashinkii hore oo calooshii ka bixin oo mid kale laga dabageeyo caloosha oo raashinka tankeedii laga badiyo cudurada iyadoo dhan ka bilowday bay dhihi jireen saa darteed baa caloosha cuduradu xibnaha xididada hareeraha ka yimaadaayey caloosha waxaa kusoo dhacay qaataan wax misri miisaanan oo nadiifarda calooshii ku jirana waa nadiifay qaadanayaan haddii wixii isku dur qurmana de wixii qurbabay qaadanayaan hawadu meel ay marta hadday weydaan cuduray keenaysaa saa darteed xataa waa laga digay laakiin nabigana alayhi salaam muslimiinta astaan buu bixiyey wuxuu yihi anagu ummad waxaa nahay ma cunno wax xataa najuuc ilaan gaajoono ama cunno waidaa akalna haddaan cunnana gaajoonana laa nashbac ma dirbirna bui anagu ma wadna raashinka ila aada dirbirto soomaalida waxay u haystaan bisha ramadaan dirbiradu inay xalaal tahay lakin inta kale karaahiye tahay saas darteed wuxuu kuleeyahay mara qaarkood sidii karaahiyaheeda waxu cunay bu kuleeyahy oo sida karaahiyada maxay tahay de sidii ramadaanka wax loo cuni jiri ramadaankii lasoo agaajeysnaa ee waxaa loo qaatay halla dirbira la halka ugu dambaysa hala gaarsiiyo waxaa kamid way culimadu yidhahdeen arrimahaas oo kaleeto ninku inuu safro isagoo kusan raadisa wayra qaar baa waxay u safraan ramadaanka inuu afuro ruqsun raadinaya asafaru liajli tarasus bay yidhahdeen haddaad safar tahay inaad afurtaa lagu ogoliya salaad inaad gaabisana waa lagu ogoliya laakiin nin baa wuxuu gaariga u saaray oo u safrayaa inuu bishan ramadaan uu ruksada qaato ramadaanka iska afuro ama salaadaha uu gaabiyo wax dan oo weyn oo kaga xiran malaha ama danaha uu leeyahay iyo safartiisaba wuxuu ku wada beegayaa una kaf ramadaanka ku beegaya si uu ruksada u helo marka waxay yidhahdeen asafaru liajli tarakhusna waxyaaba ruksa gaafiya wey lama ogola marka rukaska shalay isagoo ku ogol yahay rebena uu jecel yahay rukaskiisa in lama yimaado la yimaado haddana inaad ka badbadiso way xad jadiid dhaafi tahay arrin ilaahay xuduudiisii weynaynteedi meel kaga dhaca ku awey waxaa labaad bay lahay culimadu inaad arrin nusuustii ku fasirto amarkii iyo nahyigii wax xaddaadii awooddaada ka badani ma aha weynaynta ilaahay waxay yidhahdeen amarkii weynaynta xaqiiqadooda in la weyneeyey ibnu qayim raxmatullahi caleyh waa jawaabiru sayib ku lahaa waxay waxaa weeyaan buu yidhi inaan tarakus jaafi ah lagala hor lagala qaabilin tafsiir haali iyo tashadud guluwi ahna aan lagu sameynana muxaadaro guluwi fi diin looga hadli doono ilahayna wax kastoo alaabaha uu amro shaydaanku laba bar buu isku dayaa inuu ka hor istaago oo taqsiir aad samayso haddii aad xarigaa goosatood dhaafto inuu xagga shishe kuu dhaafiyo ood guluwi ku samayso uu marka dambe uu ku gaarsiiyo inaad iskula weynaato inaad ku takabur ku samayso waxyaalahaas inay tiraaris waxaa kaloo culimadu yihahdeen arrinta aan kusoo gabagabeynaya waxay tahay inaadan ku fasirin nusuustii nusuusta cilal baa lagu fasira waa midka sharciga laakiin inaadan tafsiirka nusuusta sababka cilada waxaan laysoo amray laysaga reebay aadan ka dhigin cilad keenaysa inaadan ka dhigin cilad keenaysa inay daciifto uhogaansankii amarkii nahyiga la hogaansan yahay arrintaasi waa arrin muhim inay ogaadaan dadku markay axkaamta shareicada cilalkeeda raadinayaan axkaamta shareicada asalkeedu waa inqiyaad iyo hogaansan baa loogu talagalay qofka muslimkaana wama kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wakili khiyaar male qofka muslimkaana waxaa lagu yaqiinay inama kana qawla lmuminiina ida ducuu ila allahi warasuli liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna asalka awaamirta sharciga wuxuu kaa reebay aaaca walinqiyaad inaad daacadeedo u hogaansato waxaa la rabaa haddaba aayad baad rabtaa cilada xil ku jirta ee xukunka loo jeedeeyey ama xadiid baad rabtaa cilada xukunka inaad raadiso cilalka markaad baarayso waxa lagu miisaamo waxaa kamid a in hadda cilada ah iyadoon xuduuddii dawaabtii ka baxaynin in dadka ku xambaaraysa hogaansan ay u hogaansamaan waa cilada matluubada inaadan raadinin qaar baa wuxuu raadinayaa dadka naftii iyo amarkii la sheegaba ama nahyiga la sheego wuxuu raaraadinayaa cilada aqwaasha culimadu ay sheegeen ta uu nafka miisaankiisa culayskiisa ugu fududeyno waxaa kamid a nin baa marada dhulka ku jiidayy markaasa waxaa le nih maradana dhulka ku jiidaysaay soo nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam wixii labadaan qof ka hooseeya min alizaali fa fi nnaari xadiidka abu hureyra bukhaari weli soo nabigu ma dhihin izrat lmu'min ilaa nisfi saaqi soos nabigu saas ma dhihin maradana jiidaysante soo lagama digin may bad aran wariyaaca ninka u sameeyo wey kow isaga dhinac tasbiya ku jirta or uma samaynayo wey abubakar baa saa la yihi laakin wuxuu rabaa nafkii awaamirtii iyo nahyigii kor u qaad iyo hoosa udhigin nahyigii amarkii yeeli si uu u fududeeyo wuxuu ku xambaari cilatu dunin linqiyaada cilad keenaysa inaan waxba aad loo baahnayn aad inaad sugu adkayso aad aad u tixgeliso oo aad aad u qiimayso oga baqdo ciribtii natiijada ka iman doonta waxay dhaha culimadu waxaa kaloo kamid a nin baan karka soo xiray aqwaasha culimadu akriyo qaar wuxuu leeyahay arkayaae darsi deetiisu sunno wey oo sunan irijaal iyo sifaatkaasaan loogu talagalay markaasu wuxuu leyahy warwaasiya markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay maya waa iska sunan baa la yidhi o ziinada madharka ziinada loogu talagalay ilahay nabiguna wuxuu yihi in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum haddaba qalbigeyga iyo camalkeyga kala toosan yahay waxba muuqaalka iyo ziinada quruxda lagu talagala waxa uu ninkii sameeyana khayr buu sameeyey ninkii kalena arrin iska fooda iska saara wey laakiin cilladu saa inay tahay nas iyo daliil maaha waa aqwaasha culimada qeyb kamida wey wuxuu ka raaraadsanayaa qowlka uu is yiraahdo kan haddii cillad laga dhigaayo amarkan haddii la khilaafo way unugu fududaanaysaa sa darteed ba waxay yidhahdeen cadamu tacdiim waxaa kamida awaamirtii iyo nawaahi iyo nahyigii iyo amarkii iyo xuduuddii rabbigaa ka timid inaad u raaraadiso cilla deebaa ugu fudud eedan dhihin cillada tan waa dhici karta tan hadday noqotan arrin culus bay noqonaysaa alla ilahay meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha cabsi ku daa arrinta kan weyn intaad ka soo qaadaay amarkama hogaanka kan weyn intaad ka soo qaadaay nahyigan iska ilaali lagaa reebay dhihi maayo kan weyn waxba maxaa laga soo qaadi kan yarba maa ka soo qaadi kan weyn maxaa laga soo qaadi kan yarba kadibna wixii samayntiisii iyo nusuustii khilaafkeedaa fududaanaya saas darteed ba waxay yidhahdeen waa in lagu xambaaro nusuustii cilatan tuuhilu linqiyaada waaaca aarabbi uhogaansata wax daciifinaya cilad inaad uga dhigto aad bayna ugu badan tahay markay fuqahadu madaahibahan isu khilaafaan nusuusta ay madhabkooda khilaafsan in loo raadiye cillo saas oo kale taa kutubulfiqi aad bay ugu badan tahay wadaadkiina markii kutubulfiqi madhab keliya uu qabsado axaadiista kale oo dhan cilalka adag oo dhan lasoo qaadan maayo waa idinku dheerayaan u malaynaya intaasi waa qayb yar oo kamid a xuduudda ilaahay weyneynteeda waxaan usoo dabagabeynaya hal arrin oo ah qofka maxaa ugu kaalmaynaya inay awaamirta ilaahay meel weyn agtiisa ka joogto waxaan leenahay waxaa ugu kaalmaynaya dhowr arrimood kow inuu qofku xasuusnaado nicamka ilahay ku leeyahy ilahay ilbirisi kasta nicam buu kugu leeyahy daqiiqad kastaba intaasoo abaal buu kuu leeyahay oo kuu galaa abaalkii iyo nicamkuu kugu lahaa inaad xasuusnaato oo rabbi nicamkiisa aad xasuusnaato qofku markuu qofku wuxuu jeclaada qofkii waxu gala saas darteed waxaa alcabdu alinsaanu cabdu lixsaan insaanka aadamuhu wuxuu addoon iyo ixsaanka samafalihii loo sameeyey haddaba laba midun baad noqon ilahay intaasoo abaal iyo samaa markuu kuu sameeyey qof wanaagsan oo addoonnimadii laga helo la yeeshay inaad noqoto iyo qof nacas ah oo ardaal ah oon hogaansamin inaad noqoto abaal kastaba ha loo gale carabna waxay horey u tiri in anta akramta alkariima malaktahu wa in anta akramta alaimata marada nin sharaf loo wanaagsan haddii aad sharafto gacantaadu soo gelayaa waa kuu qadarinaya waa ku ogyahay sharfidaada iyo qiimaha iyo abaalkaaga laakiin dhinacaas ardaala haddaad sharafto sharaftii wuxuun kasii qaadaya xumaatadu kasii qaadaya taasuu dhinaca kale ka tilmaamayay zayd ibn abi salma markuu lahaa waman yajcal ilmacruufa fi gayri ahlihi yakun xamduhu daman calayhi wayandami ninkii abaalkii geeye meelaan meeshiisii ahayn mahadbi uu filayey caybay isu bedeshaa waana ka shallaaya marka dadka qaar nacas ardaala badan waana aadamuhu intay u badan yihiin oo nicamkii iyo abaalkii rabbi u nicmeeyey aan ku shmulayn waxay haddaa ka soo qaada ilahay nicamkiisa guryo waa la helaa adduunka laakiin labada indhood buu ku siiyey saladiyada suuqyada suuqa mar lagu gala noqoshooyin aswaaqda caalamka maanta iqtisaadka iyo ganacsiga heerku gaari ad aragteen weligiin ma maqasheen suuqa mar lagu galayo suuq maqal lagu garaya ma maqashaynsa suuq ma suuq maskaxdaad ku fikiraysa lagu garaya ma maqasheen ma jiraan saas darteed malaayiinta dunida la joogaayey ganacsi kastoo la gaaraba waxaa la heli waxa dunya aadamahay sameeyeeno malaayiinta gooyun baa la heli laakiin malaayiinta adduunka taalo oo dhani aragna ma goyso maqalna ma goyso maskaxda fikirna ma goyso waxay goyso labaas saa darteed haddaan ku niraano maanta hal milyan oo dollar baan ku siinaynaa labada lugo aan gaf kaa siina yeeli mayso hal lugo aan kaa goyno yeeli mayso haddaad yeeshana dadka inta kale waxay ku leha ka wax garad maa doqon maxaa yeelay halkaa lug baa balaayiinta dunida taa laga qiimo badan marka halkaa lug ay ku socotee uu ku siiyey war ma haysid nacamkii kale xasan albasri nin baa u yimid oo yihi xasan albasri anigu waxyaabaha qaarkood ilaxas ma cuno maxaa dhacay wu markaasu wuxu waxaan ka baqayaa shukrigeeda inaan gudan waayo nicmada intaa la eg inaa ilahay ku shukriyi waayaan ka baqay markaasu boqod baata maxaa dhacay ir biyaha qabow ma cabtaa markaasu yidhi ha shukrigeena ma gudan kartaa gudaxda iska daay biyaha qabowda cabaysi ilahay uga shukriyi kartaa marka waxaa noga sheegaa inaa ihaahdo ko ilahay nacamkiisa inaad xasuusnaato oo baalka ugu gala aad garanaysahay qofku wuxuu jeclaadaa qofkii ixsaan u sameeyey ixsaanka rabbi kuu sameeyey haddii aad xasuusnaatana waa jeclaan waa midda koobaad midda labaad inaad xasuusnaato waxaan lagu siiyey waa laga qaadi karaa waxna kuma ilaah adiga wax shalay maalqabeen ahaa yaa maanta faqiir banaanka taagan lagu dhigi karaa adoo shalay afartaada lixaad qabay yaa labada afgin iyo labada gacmood iyo labada lugoodba dab lagaa dhigi karaa adigoo shalay wax arkayay yaa labada dhacaawa dab lagaa dhigi karaa hooy waxay ii sheegeen nin saraakiishii kamid ahaa oo koorka doorka ahaan jiray yaa habeen iyadoo isagoo indha qabaan la isagoo indhihiisa wax ka arkaa la seexday markii oo shidan si loo joogay baa indhihi ilaahay dab ka siiyey hal sakid hal mar baa dab laga siiyey indhihi ilaa hadda waa nool ninka indhalaa jirta markaasu wuxuu yihi war nalkii baa damay nalkii baa damay buuri markaasa ninka la yidhaha ma damin nal ya ma damin nal marka bas yidhi anaa indhabeelay indhihi hadda wuxuu waxbu akriyayay markii ninka saa ku dhacday dan indhihi haddaba indhahan aad ismoodeysa adigu milkin aad u leedahay waa waa lagu dhiibtay ammaano weya saacadbaa laga qaadi kara hadalka ibni saa intuu shil galay caqligii ka tegey hadalkii ka tegey marka nicmadan aad haysataay haddii aadan abaalkeedii si kale ugu shugriyeynin miyaadan ka cabsanaynin in hayadii maalin lagaa qaado caruur baa lagu siiyey gabinay dhahaa maxaa yaa imisaa markii lasoo qaxay doon carruurtii ka dhanayd la degtay imisaa reerkiisii carruurtiisii madfac ku degay imisaa gaari la gadoomay imisaa diyaarad la dhacday war nicamkan ilaahay idin siiyey shukrigeeda marka laleeyahay waxaad ogaataan qofku haddii uu ka cabsado anay nicmadan ku dhaaftaay ciddii ku rabbigii ku siiyey amuu kaa qaataay xasuusta rabbi baa qalbigiisa ku badan kadibna waxaad isweydiin maxaad ku xasuusan kartaa waxay noqon shukriga ilaah maxaa saddexaad oo inagu caawinaya ilaahay xuduudiisa inaan weyneyno inaan og inaan ogaano xisaabta meelay jirto waxaan laguu dhiibay qaaroo iska tag ma aha afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasa ciyaar ma umalaynaysaan waa laguu dhiibay waa ammaano waktina waa lagu siiyey saacada iyo daqiiqadana way kugu socdaan daqiiqadii markay dhammaadaanna dib un baa naftiisa lagaaga qaato un baa lagula xisaabtani inteena maalinkiu dhalanayay nafta in la geliyey yaa lagala tashaday yaa loo soo sheegay nafta lagu afufiliyey maalinka hooyadii urkeeda kasoo baxay yaa loo soo sheegay yaa lagala tashadoo la yihi maanta makula qumatana banaanka u baxdo sidoo kale markaad dhimanaysa lagaalana tashan maayo lagaa qaadayo lagula soo sheegi maayo iduma maqasheen ambiye iyo dad saalixiin oo rabbi agsi dhow maahane aadamaha kale qof intii loo jimid la yihi naftaa lagaa qaadaya ee diyaar raalli maka tahay iyo xuligaasaa lagaa qaadaya ee si ogow ma jirto sidii laguu geliyey adoon lagula tashin oo lagu soo sheegin badoon lagula tashan oo lagu soo sheegin baa lagaa qaadi kadibna diiwaanka iyo maxkamadda rabbin baa lagu taagi haddaba maxaan dhahaynaa indhaha intaa afartan sano wax ku arkaysay intay imisaa khayr ku ertay dhagaha in afartan sana wax kusoo maqlaysay imisaa khayr ku dhegaysatay maskaxdii intaa afartan sana aad ka shaqaysiinaysay imisaa khayr ka shaqaysay imise imise imise imise markii su-aalahaasoo dhan lagu soo hordhigo xageedaadii qof olow qofku inuu xasuusnaado adduunyadu waa maalmo mustaqbalka runtaana aakhiro wey maanta halka aad joogtay waxaa salaysan aakhira lagaala xisaabtami saddexda arrimood oo ah ilahay nicamkiisa in lagu shukriyo oo la xasuusnaado abaalka rabbi kuu galay inay nicamku kaa zuulaan in laga cabsi qabo aada oga welwala si loo xifdin lahaana lagu dadaalo in laga cabsado natiijo xumada iyo cirixumada ka iman doonta inta haddaan la samaynin intaba qofka waxay gaarsiinayaan inuu xuduudda rabbi xasuusnaado inuu xisaabta ka u diyaargaroobo in abaalka lagu leeyahay guditaankiisi uu xooga inuu isku dayo inta uu kari karo iyadoo midnaba aanu gudi karin nabi iyo malagtoona abaalka rabbi uu ku leeyahy aanay gudi karin arrimahaasina xuduudda ilahi inaan weyneyn inagu kaalmaynayaan ilahi waxaan ka baryaya subxaanahu watacaala inuu khayrka iyo xaqa nagu ilhaamiyo nawaafajiyo inuu naga dhiga kuwii xaqa iyo khayrka ku dhaqmo xuduudda ilahayna weyneeye qalbigooduna kalgacaylka iyo maxabada ilaahay inta ay gasho u hogaansamo aamirta ilaahood iyo wixii uu ka reebay inta xun ee cad iyo inta ku xeeran iyo inta samaysadana la xiriirkoodiiyo la noolaanshahooda kuwa ilaahay uu ka badbaadiyo ilahi waxaan ka baryaa inuu naga dhigay kuwii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam hala cuntada ayaanu cunin ilaa qof taqiya maahane hana la socon ilaa qof ilaahay ka baqaya maahan ilahi waxaan ka barya subxana watacala asdiqada nabi asxaabta iyadaba inuu ka dhigay khayrka iyo diinta noogu kaalmaysa alla ka cabsiga noogu kaalmaysa sala allahu wasalam cala muxamadin wacala ali sal slam su-aalaan ka jawaaba su-aala culimada ina udiysaan bay ahayd xadka ayaan tegey soomaaliga aad uma aqaane haddaan jijabay raalli ahaada xadka ayaan tegey runtiina raad weyn ayay ku reebtay noloshayda alxamdu lilah ilahay kumad ilahi ha ku ziyaadiy raadkaas hadduu raad khayran ilahi ha kaaga dhigo saaxiibaday ayaan uga sheekeeyey wanaaggii aan soo arkay si aan ugu baraarujiyo inay tagaan taasi isu tusmiya waxaan leenahay maya qofku wanaag iyo khayr uu soo arkay waxaa weeye ujeeddada wey haddii uga sheekeynayo khayrkaasaan soo arkay kaasaan soo arkay wardiinna magaciin baa isaga kaca meesha war isaga soo kaca fakaara khayrka soo aada oo khayr iyo cashiro aan dhegaysana xaj keliya maaha meel salaadka qur-aanka waa qorsay inaad aragtay kuwa banaanka jawaad u tagtay war magaciin sidii qur-aan baa meesha qorsayna keena taas kaliya maaha markaa ku baraarujinayso laakiin sheekada maarna iska shee- iska sheekaynta wey markaad ka sheekaynayso ee waxaa goobta marka la fadhiyo kobamaadnin inuu sheekada soo wareegtay markaan kulan isugu nimaadno ani keligay sheekayn maayo adna marka adanaa sheekayso wey si uu markiisa inuu kusoo tuuro wey nin walba markiisa kaalinta kaalinta markay soo gaarto haddaan idhahdo waaba annaga xasad joogna iyo saa iyo saa dhacday sheekada noocaas oo kaleeto ee wax laga hadlayo ee sheekada hadafkeedu uu yahay khayraad dad lagu baraarujinayo maaha laakiin taa macnaheedu maaha in lagu ogol yahay waxyaaba aad samaysay iyo khayraad aad samaysay iyo ilahay si aad ugu dhawaatay iyo ka sheekee maaha xajka iyo qiimihiisa iyo uga sheekee xajka fadaaishiisa oo nusuusta u aqriyana waa ku filan tahay waxyaaba kale intaad isku mashquulin xajka iyo fadligiisa iyo inuu fudud yahayna dadka uga sheekee dadka waxaa haysata maanta xajka wax khatar oo adag baa loo haystaa aan lama geli karin xajku inuu fudud yahayo uu kharash yar yahayo uu maalmo yaroo kooban yahayo aan wax weynba u baahnayna meeshaa markaa tagtid dunida iyo maalkanba aadan xasuusanayn wax ka qiimo badan aad heliyo arrintaasoo dadka uga sheekay laakiin cibaadaadkaaga khaaska adigu samaysay waxbaad ka sheekayn wuxuu yihi salaadii jimce ragcaddii koowaad haddaan ka soo gaaro laakiin khudbadii aan ka soo daaho daahay ajarkii jimcaha ma helayaa ruba salaadii aad kasoo gaartay ajirkeedi waad leedahay laakiin khudbadii iyo ajirkeeda heed ma waadan kasoo gaarin kadib waxay ku xidhantay inaad soo dadaashay dadkadu khayr kusoo dadaalo soo tiigsado oo uu dhaafo ilahay ajirka uga qora laakiin jimcadii dhegaysigeeda haddii uu ku dhaafay ajirkeeda waa ku dhaafay dadaalkaagiisa ajirkaagiiyo salaadadiiba waad leedahay inta aan garanayo oo hadhowna culimada hala weydiiyo haddii dharka aada xiran tahay aada ku iibsatay lacag xaaraana subxaanaka ya rab subxaanaka ya rabbi oo aanad dhar kalena aanad haysan dharkaas salaada ma lagu tukan karaa oo masaajidka ma lagu joogi karaa masaladani waxay ku xiran tahay hal ilxaraamu cama dunya xaaraanta addunyada dhan ma wada qabsatay oo xalaale ma leh miya mise qofkana xaalad gaar oo daruuraa maraya marka kolaba su-aashani xaalad daruuro oo qofkuusan dhar kale heli karin xilligan hadda haysata u malayn maayo inay maanta jamacan jooga uga soo dhex baxday laakiin laga yaabo qofka maalin ay soo martay inay tahay addaruuraatu tabixu lmaxduuraata la yihahda haddii uu qofku aanu haysanin wax xalaala waktiga iyo xaaraanta intii qadriga daruurihii waa u banaan tahay inkastoo culimada qaar kamida ay yihaahdeen dhar la-aan buu tukanaya sigoo qaawun ha tukado waayo dhar xaaraana salaad lagu tukada ma la aqbalaya mise la aqbali maayo laakiin dharka xirashadiisa haddii uu qofku wax kaloo xirta uu waayo inuu xirta waa u banaan tahay laakiin xoolaha dadkii lahaa waa ku dayn waa inuu dandhaba hadduu dunida dandhabi waaya dadkii lahaana uu og yahay aqaru dandhabi doona gaal kan soo akriya marka soomaaliga aan aqoonin baa igu soo baxday idin sheegay adoo lagugu leeyahay dayn ma hormarin kartaa waqlalka ilmaha mana u diri kartaa soomaaliya waqlalkaas alxamdulilah waxay ku xiran tahay dayntu ma dayn ajir damba lagugu leeyahayba mise waa dayn waktii lagugu lahaa la joogo hadday daynta waktigeedii la joogo daynta iyo xaqa aadamaha la hormarinaya haddii laakiin daynta ajal dambe lagugu leeyahay oo hadda lagugu lahayn oo bilo kadib iyo kadib lagugu leeyahay ama intaad u sheegtay dadkii daynta kugu lahaayay ay raalli ka yihiin daynteed inaad dib dhigto kana hormariso ama ay tahay daynta aan naqaana ee westaranka iyo galbeedka ka jirta oo daynta karmeenka yar inta yar loo bixiya oo in yar bishii lagaa goosto waxa kalena adigu isku dabar lagu yiri intaan midna hor istaagi maayaan inaad ilmihii xaqiiqadii ama qalad iyo wanqa waxaad tidhahdaba aad ka samayso midna hor istaagi maayaan daynaa waktigeedii la gaari iyo dayn qofkii lahaa uu kaaga raali noqday inaad kadib dhigto waxan ka hormariso iyo daynta yadeerkee toban tobanka ama labaatan labaatanka lagaa goosto waxa kalena adiga uu kuu soo haro saas jeebkaaga aad gashato waxaa rabtaa ugu dhaqan tahay midna hor istaagi maayaan laakiin dayn waktigeedii joogo dadkii lahaana aanay cafiyin xoolahaagana aynan u qaybsamin labadooda walaa yukalif llahu nafsan xaqa aadamaha la hormarinayaa inta aan garanayo ama soomaaliyaba loo diri kara aniga wax diidaya garan maayo wadada qaar baa diiday baa lalahay aniga wax diidaya garan maayo axkaamtu badanaana aqiiqada iyo wanqalku fuqahadu markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan waxay lamid tahay adaaxida shuruudii ha noqoto baabkii ha noqoto bal hadaya wal adaaxi iyo caqiiqa iyo wanqal subar baa lagu keena adaaxidiina waa la diri karaa bay yidhaahdeen ama waa la diri karaa say yidhahdeen wadaadooda yidhahdeen haddaba rajitan la diri karaa tan waxa ka reebay aniga garan maayo bal culimada kalena waa kusaa tacliiqiyaan baabka iga tacliiq waa furan yahay wuxuu yihi waxaa jira inaan dhalinyaro wadaada ayaan wada ciyaarnaa kubadda kubadda lugta dharkaan xiranno waa dhar asturan marka maxay diintu ka qabtaa horta baasha kubadda la yidhaahdaay sheekh mustafa khayr allaha siiye wuxuu inuu ka hadlahayey sanad hore iclaamka kubadda soo ululiyey wuxuu yihi wax yar waxaa tusaale idinku siinayaa harag yar oo la neefeeyey harag yar ad aragteen waa harag neef lagu afuufay unbaa durideeda oo daba dhigay mid daawanaya mid lacag ku gelaya mid ciyaaraya mid taageeraya horta waxaan ad ciyaaraysa sheegayso waa harag waxoogay neef la neefeeyey wax kaba maaha lugtooda rag waaweyn baa lugtooda ku dhuftaa daba diri marka may madihi waa xaaraan madihi laakiin banoonigaas marka la ciyaaraya haddii astraan loo ciyaaro awqaad badan lagu sheegsan awqaadta lagu dayicin faraa'ilkii iyo waajibaadkii lagu lahaa ama salaad ha noqoto ama soon ha noqoto ama dacwo ha noqoto ama reerkaaga iyo ilmaha waxay xaqi kugu lahaayeen ha noqoto xuquuqdii waajibaadkeeday ku saarayn aanu dayicin xilli aad wakti khayraada qabsan lahayd oo badanna aanu kaalmin waktigu qaali wey wixii marmara samaynteed iyo marmar la cagsiya ku jimicsigeed iyo orad iyo dhiigiisitaankeed waxaan raja inaan dhib lahayn laakiin shardi kalaa ku xiran waxaa badan marka la ciyaarayo anugu ma kala saaraya wadaad iyo waran leh marka la ciyaarayo caysanka iyo afxumadaa badan soomaalida iyo xanaaq iyo dagaalka say dadkii akhyaaru yihiin markay masaajidda joogaan meesha kubadda markii la tago akhyaarnimadii masaajidka lagu soo dhigaa markaasaa waxaad arkaysaa xanaaqa iyo cayda iyo dagaalka iyo mararka dhacyaaba u imanaysaa waxaad leedahay war hadda kuwan wax yar ka hor kuwii walaalaha ee saaxiibada ay qosliya shomad ahaba taa haddii aad ka badbaadiyo caysanka iyo xanaaqa iyo aanan la isjejabinaynin hadda waxaa soo baxay waxa yahay shuhadaa ulqura shahaadadii kuraa soo baxay nin baa arkaysa meesha gacanta duwan maxaa kugu dhacay kubaddiga gajar nin lugta duwan baa kusoo baxay kadib maxaa kaa dhacay lugta kubaddiga gajar nin war maxaa kugu dhacay kubadda haddii la isku jajabinayo oo ninka bahasha wataa isagiyo lugtiisii la iskula qaadayana taasna xaaraan wey xubnaha ilahi wuxuu kuu siiyay inaad ku caabudo ku qabsatee ciyaar inaad ku jajabiso lama ogolo haddaan la isjajabinaynin aan la iska caayaynin aan xumaatiya dagaal ka dhacaynin aan waajibaad kaa dayaca kaa dhuminaynin arrimaha isku maraska dhididiiska waxaa rajaynayaa inaanay dhib lahayn nin wuxuu leeyahay war waktiga isuma dhamaan waxaad aragtaa in hoggaankii waddankii lagu hartani haddii aan abaabulo urur islaami ah oo siyaasada siyaasadda ka qayb qaata doonayana inay waddankeeni diin ku dhaqaan maxay diinta ka qabtaan calaa kulli haal dadka haddaad diin ku dhaqi karto ama awood aada leedahay hadda awooddeeda haddaad leedahay waa waajib wey dadka diinteeda ku dhaqdo laakiin halkan aad sheegayso ama waddankeeni hadda meel diin lagu dhaqo dariiq loo mari kara inuu yahay hadda u malayn maayo hortaana rag baa isku dayayo un kabala-aan waxaan ahayn iyo maxaa ii geeyo waxaana weli maanan maqan intii xoog isku daydana faa'iida kama hayso way ku kaba beeleen intii siyaasad baa isugu degayna de naa tirina soo kaba beeleen siyaasadda maanta caalamka jirtana waa khiyaani iyo isdabamariska isuga wey halna ogaada ninka kuwadan la yidhahda taariikhda ummadaho dhan qabiil male dalka dalkana wax kuma leh labada walaalaha midka yari hadduu jamad yahay kan weynna wadaad yahay kan weyn gobolkiiya dadka wax kuma leh waddankeega nagaa buxun baa la dhihi lanakhrijanakum min ardina aw latacuuduna fi millatina huma kuu taala marka wadaad haddaad noqoto waxaad ogaataa qabiilkiinin uma tirsanin gobolkiinin uma tirsanin hadi adigu qabiil iyo gobol meel aad aasaasato ururka aad ka taagto oo gaara dhul aan soomaaliyasaan ula helin hadda cusub oo la laba degaan waan cidno qabiil lahayn soomaaliyasaan ula heli anaga garan maayo ninka wuxuu leeyahay haweenkiiyo dumarka rabbi isdhex yaacaan meelaha shaqada ma banaantay markay daruuro jirto hadday daruuro jirto ha daruurada waxay xaaraanta xaaraanta banaysaa laakiin hala ogaado hala hubsado waxaa la isu dhexyaacayaan daruuro ay jirto aad leedahay inuu daruuro yahay mushkiladu ma aha daruuradu waxan way banaysaa halkaa mushkiladu maaha mushkiladu waxa wey waxaan daruuro ma yahay waxaa inagu badan maanta qofka wax walba isagaa isu fatwoono waa daruuri daruuray banaan tahay soolama jaha tan waa daruuri u leyahy saa isu fatwoonaya tanna waa daruuro tanna waa daruuro waxaad yeelaysaa xaaladda idin haysata ha isu fatwoonine culimada intaa u keentaan waxaa tiradaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa ay ka ahsee daruuro ma tahay ninka ma aha markaad ogaanaysaa xaq iyo baatil waxay tahay darka ma la fududeyn karaayo ma la qurxin karaa bu ma la fududeyn karaa ma la qurxin karaa aniga nusuusta dhexeeda wax banaynaya garan maayo nusuusta nabigaana ka sugan ee tirada badan eecaad qaar culimadu ay yihahdeen haddaynan la ekayn way ku dhowdeen axaadiista kitaabu zakada way la ekaan way ku dhowdeen ay yihahdeen wax banaynaya gar ha la toostoosiyo hareeraha laga xagxago ama hareeraha laga toostoosiyo yiri aniga garan maayo aahaar bacdu saxaaba laga wariyey baa jirta aahaartan aniga inta aan qabo wax xujo iyo daliila ma aha daliilka nusuusta mutlaqa iyo cumuumkeeda wey laakiin waad qurxin kartaa wadaad ku yihahda waayi maysi haddaad raayis iyo khiraadis tahay wadaad meel luqluq ku luqluqo ku qilday waayi maysi waxaan ahay nin qariib ah waa su-aasha ugu dambeysaan umalaynaya oo ka yimid waddan kale salaada maqrib ayaan ku tukadaa masjid marokan maqrib kadib waxaa laga daba tukadaa cishe marka salaadan maxay ka qabtaa diinta aan labada salaadood ee la jamcinaya weyaan baan u malaynayaa xilligan safarka ah ama xilligan kuleelahay salaaduhu daaheen kolba waa masaa'il ijtihaadiya ada xilliga masaa'il naazila iska dhacay weeye culimada aragtidoodana ay ku kala duwanaatay oo qaarna yidhahdeen waa la jamcin karaa oo duruufta la eegaya baahidii tugi kara kama liidato qaarna lama jamcin kara ay yidhahdeen marka labada wadaad ay isdaba socotahay masalo markay saa ijtihaadi u tahay masale culimada isku hayaana ay tahay ma soo afkaranto mana soo dhammaato aniga waxaan ku dhihi karaa oo keliya dhinacan asaxda iila dhow laakiin masalada ma absara berrina waxaad arkay inay dhinaca kale ula dhowdahay marka waxaan dhihin hadhow dul culamo qastay baan nahayo kor baan isugu kaashaynaa hadhihin masalada waa masalo ijtihaadiya culamo waaweyn baa isku qabatay ninna waa banaantay ninna ma banaanay yidhaahdeen aniga laakiin marka aan isag dhigdhigay isla fiirfiiriyey inay banaan tahay iila dhawaatay adiga laakiin musaafir baaba tahaye iskalaba tuko ilaa jamcita keligaa ku banaanayd keligaaba jamc isku banaanayd adiga musaafir baa tahaye mushkilada kuuma hayse iskala tuko wasala allahu wasalama calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam